إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوات في الله موضوع كلمة إن شاء الله تعالى سيدي هوري الله شيء وحوي الرحلة إلى دار الآخرة وهيانك أما سفرت لو جتره بنك آخره waxay tilmaamaysaa ibni aadamku oo aynu inagu ka mid nahay inaynu safar iyo socdaal ku jirno safarka aan ku jirnana weli inaynaan degin oo aynaan ka salgaadhin oo ay meeshaan ku soconnay iyo hoygii rasmiga ahaa inuu weli inoo laaban yahay ibni aadamka ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa abuuray isagoon jirin ayuu ka dhigay wax jira sida rabbigan yidhi tabaaraka wa tacaala hal ataa cala alinsani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura ina khalaqna alinsana min nutfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiira insaanku waxaa soo maray wakti uu ahaa waxaan la sheegin waxaan la sheegin waa waxaan jirin wax ibni aadam la yidhaahdo iyo aadam toona xilli aynan jirin baa soo maray kadibna ilaahay tabaaraka wa tacaala insaanka ayuu abuuray asal buu lahaa oo aadam buu rabbi abuuray tabaaraka wa tacaala kadibna xaaskiisii xawaa ayaa isaga laga abuuray feedhiisa kadibna labadooda kulankooda ay kulmeen oo is arkeen ayaa ibni aadamku ka tarmay ama ka farcamay waxaa qur-aanka kariimka inoo sheegay marxaladaha ibni aadamku uu marayo arrintaasina arrin falsafo lagu ogaan karo ma aha arrin taxaaliil siyaasi ah lagu soo saari karana ma aha arrin ijtihaadaad iyo dadaal shaksiya iyo waxay ila tahay ku imaan kartana ma aha waa arrin allaha tabaaraka wa tacaala callaamu lguyuubka ah isagu uu ogsoon yahay sidaana uu ugu soo gudbiyey macluumaadka ku saabsan rixlada iyo safarta ibni aadamku uu ku jiro qur-aanku wuxuu tilmaamay marxalado dhowr ah wuxuu yidhi rabbigeen tabaaraka wa tacaala walaqad khalaqna alinsaana min sulaalatin min tiin uma jacalnaahu nutfatan fii qaraarin makiin uma khalaqna anutfata calaqa فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون الله وحليه هاي إنسان كان أبو الري وحانا كأبو الري من سلالة من طين سعد lasoo soocay ama qayb lasoo sooco lasoo xulay oo dhoobada ka mid ah arrintaasi waxay tilmaamaysaa abuuristii aadam asalka basharka ama abulbashar oo allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ka abuuray gabal caro ah oo dhoobo ah oo laga keenay dhulka qaybihiisa kala gedisan oo wadata dabeecaddii dhulka iyo midabkiisiioo idil dhulka kiisa madow kiisa guduudan midkiisa cad dhulka dabeecadihiisa dhulka suubaanta ah midka adag midka dabacsan qayb yar oo intaasoo dhan ka kooban oo dhooba a baa alla ka abuuray tabaaraka wa tacaala aadam aadam markii la abuuray kadib xaawana laga abuuray feedhiisa ibni aadamka tarankiisu qaab kaluu alla ka dhigay tabaaraka wa tacala oon caradii ahayn uma jacalnaahu nudfatan fii qaraarin makiin is-aragga ay kulmayaan labada labka iyo dhadiga ah meeshaasuu ka dhex awo ibni aadamku markaa sii jiritaankiisa iyo tarankiisa halkaasaa asal u noqday oo rabbi tabaaraka wa tacaala uu asal uga dhigay wuxuu yihi rabbi tabaaraka wa tacaala marka markii aadam la abuuray kadib uma jacalnaahu nudfa insaankii waxaan ka dhignay dhibic mani ah fii qaraarin makiin oo ku jira ama ku sugan meel la ilaaliyey yacni qaraarka waa minka ama makaanka ilmuhu uu galayo oo markuu ilmuhu galaba aad iyo aad meel adag oo ilaashan alla tabaaraka wa tacaala uu ka dhigay dhibicdii meeshaa gashay ayuu rabbi wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala uma khalaqna nudfata calaqa dhibicdii manida ahayd ayaa laga shaqeeyey waxay isu bedeshay xinjir dhiig ah dhiig xinjir ah oo fadhiya fakhalaqna alcalaqata mudqa xinjirtii dhiigga ahayd baa haddana laga shaqeeyey waxay noqotay cad yaroo hilib ah oo saaftin la dhihi karo oo hal mar afka la gelin karo la calalin karo kadibna fakhalaqna almudqata cidaama cadkaa hilibka ah ayaan ka abuurnay buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala lafihii lafihii baa la bixinayaa oo wejigii iyo madaxii iyo lafihii qaybtoodii kale ayaa markaa cadkaa hilibkaa laga sameeyey fakasawna alcidaama laxma lafihii markii la sameeyeyna waxaanu huwinay oon saarnay buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala korka ka saarnay hilib yacni haragga iyo hilibka kor saaran wey uma ansha'naahu khalqan aakhar marxaladii hore uu soo maray oo dhan abuur ka gedisan buu noqday marka yacni waxa weye dhibic mani ah dhiig yaroo xinjir ah cad yaroo hilib ah lafihiioo la bixiyey yacni waxa weye haraggan iyo hilibkanoo la saaray intaasoo dhan kadib wuxuu noqday khalqi kale wuxuu noqday ibni aadamka kaamilka ah naf baa la geliyey yacni waxa weeyaan yan dhammaystiran buu noqday allah wuxuu yidhi fatabaaraka allahu axsanu alkhaaliqiin allaha tabaaraka wa tacaala sidaa wax u sargooyey oo sidaa wax u abuuray oo sidaas wax u hagaajiyey allahaasaa tabaaraka wa tacaala muxuu ahaaye khayrkiisu batay oo saro maray markii uu sidaa ilmuhu uu uurka diyaar ugu noqdo oo nafta la geliyo oo wakti uu qaato allah tabaaraka wa tacaala wuxuu u fududaynayaa haddana siduu ku imaan lahaa bannaanka isagaa isma imaanaya dabcan waa ilaahay tabaaraka wa tacaala sunankiisaa ku socda waa hawl rabbigeen tabaaraka watacaala qoondeeyey oo qorsheeyey wuxuu bilaabayaa marka inuu isu diyaariyo inuu soo baxo waxaa loo fududaynayaa meeshuu soo mari lahaa iyo siduu kusoo bixi lahaa waa midda rabbigeen tilmaamay tabaaraka watacaala uu leeyahay uma asabiila yasara jidkiibuu alla u fududeeyey tabaaraka watacaala meesha uu soo marayo waa meel aada ciriiri u ah haddii ilaahay fududayntiisu ayna jiri lahaynna ma soo mareen haddii markuu soo maray kadib laysku dayo in meeshii dib loogu celiyo la mariyo ma suroobi karto allah tabaaraka wa tacaala fududayntiisu marka meesha ku soo maray kadibna adduunkiibuu yimid adduunka hadduu yimid wakti buu leeyahay ajal buu leeyahay mudduu leeyahay muddadaasuu noolaanaya degmadan adduunyada ah wakhtiguu joogi lahaana waa wax qoran oo qoondaysan oo la qorsheeye wey marxalada ku xigtaay waxay tahay marka uma inakum bacda dalika lamayituun wakhtigiinna markaad qaadataan laydinku talagalay wixii intaa ka dambeeya waxaa tihiin kuwa dhimanaya yacni waxa weeyaan waa geedigii baa lagu jiraa shalay maadan jogin waa lagu keenay meeshan iyo degmadan hadda aada joogto iyadana ma joogi doontida waad ka guuri doontaa oo waxaad mari doontaa oo sababtiisa aad ku tegi doontaa wax la yidhahdo mowt kadibna waxaad u guuri doontaa nolol ka gedisan midda hadda aada nooshahay oo la yidhaahdo xayaatulbarsakh oo nolosha qubuurta dhexdeeda lagu noolyahay ah taa kadibna weli hayaankii iyo safarkii ma dhammaanin uma inakum yowma alqiyaamati tubcahuun kadibna maalinta qiyaamada ayaa meeshii aad ku jirteen iyo qubuurtii laydinka soo saari doona ayaddaasi marka waxay tilmaamaysaa bilowga ibni aadamka xaggee buu ka bilowday maraaxiisha uu marayo inta degmo ee uu sii mari doono ayay si gaaban ama kooban ayay aayaddu u tilmaantay waxaa la mida ilaahay tabaaraka wa tacaala qowlkiisa uu yidhi kayfa takfuruuna biاllahi wakuntum amwaatan faaxyaakum uma yumiitukum uma yuxyiikum uma ilayhi turjacuun seed ilaahay ugu kufrinaysaan oo rabbigiin u diidaysaan idinkoo ahaa wax aan jirin oo meyd ah markaasuu idin nooleeyey amwaadanta waxaa laga wadaa shay cadam ah wax jira maydaan ahayn kadibna alla tabaaraka wa tacaala waa idin nooleeyey oo wax jiruu idinka dhigay uma yumiitukum kadibna uu idin dili doono uma yuxyiikum haddana uu idin soo noolayn doono uma ilayhi turjacuuna kadibna xaggiisa laydin celin doono isagoo saa idiin maamulaya yaad haddana ilaahay diidan tihiin ood ku kufrinaysaan ood madax adaygaysaan waxaa la mid ah aayadda qur-aankee rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala allahu aladii khalaqakum uma rasaqakum uma yumiitukum uma yuxyiikum alle waa midka idin abuuray oo idinkoon jirin wax jira idinka dhigoo idin soo saaray kadibna markuu idin keenay rasaqakum waa idin masruufay risqiyo waxaad ku noolaan lahaydeen buu idin siiyey uma yumiitukum waa idin dilayaa uma yuxyiikum haddana waa idin soo celin doonaa waa idin soo noolayn doona marxaladahaasi waa marxaladaha ibni aadamku uu mari doono wey innaga hadda iyo intayna la midka ah waynu joognaa degmadan adduunyadan joognaa waxaan soo marnay marxalo hore oo ahayd maynaan jirin wax jira maynaan ahayn waa ka soo gudubnay waxaan soo marnay maraaxiishaas aayaddu ka hadlaysay oo uurka hooyo lagu marayo waxaan soo marnay intaasoo dhan baan soo marnay waxaan joognaa degmada adduunyo iyo daartii adduunyaan joognaa daartan adduunyo saan soo tilmaanayba wakhtigeedu waa kooban yahay ninkii ilaahay waxoogaa ka siiyey iyo ninkii lagu yareeyo ninkii lagu badiyaba wakhtigeedu waa iska kooban yahay kadibna waxaa xigta in aad ka tegi doonto ood ka guuri doonto oo socdaalkaagii hayaankii aad ku jirtay aad sii socon doonto waxaa imaan doono inugu xigi doonto ima soo haysa in allah tabaaraka wa tacaala wakhtigiisii inoogu talagalay markaan dhammaysanno in tii ilaahay lagu timaado oo geeri timaaddo geeriduna waa xaqiiqo la sugayo waay intii inaga horraysayna way martay innagana iyadaan sugaynaa oo inugu soo fool leedahay waa xaqiiqa saas daraaddeed buu rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inay tahay yaqiin wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin rabbiga caabud inta yaqiintu kaaga imaanayso waxaa yaqiin loogu magacaabay bimacnaa waa shay la hubo oo biyo kama dhibcaan oon shaki ku jirin gaal iyo muslim toona uusan ka shakin karaynin maxaa yeelay waa xaqiiqo maalin walba lala nool yahay waay oo yacni waxa weeye dadkii ku dhalay iyo dad aad dhashay iyo kulli ay tegayaan saaxiibbo tegayaanoo qabriga lagu sii wadoo dad la sii aasayo marka waa xaqiiqo iyo yaqiin aan shakigeli karin waay waa xaqiiqo markay timaaddo aan sina laysaga celin karin waay waa xaqiiqo aadan awooddeeda lahayn inaad iska celiso waa xaqiiqo markay timaaddo haddii aad si kasta dadaal u samayso uusan dadaalku anfacayn caalamkao dhan hadday isugu tagaan inay kaa waabiyaanna kaama waabin karaan xaqiiqadaa iyada ah qur-aanka kariimka meelo dhowruu ku tilmaamay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi kullu nafsin daa'iqat lmowt naf kasta waa midii geeridha dhamiso wa waa dhimanaysaa naf aan dhimanayn ma jirto waxaa qur-aanka kariimkii tilmaamay xilligaasi markuu yimaado oo geeridu timaado taxadarku inuusan waxba tarayn dadkuna ayna waxba kuu tari karayn dhakhaatiirtuna ayna waxba kula qaban karayn si walba haddii la yeelana geerida aan lagaa baajin karin wuxuu rabbigeen yidhi tabaaraka wa tacaala falowlaa idaa balagat alxulquum wa antum xiinaidin tanduruun wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun falowlaa in kuntum hayra madiiniina tarjicuunaha in kuntum saadiqiin markii ruuxa naftiisu ay timaado kalxama iyo dhuunta markay soo gaadho jidhka intiisa kale laga soo saaro wa antum xiina idin tanduruuna idinkuna markaa aad daawanaysaan ood fiirinaysaan waa qaraabadii waa ehelkii waa dadkii ku jeclaa waa dadkii ku dhalay waa kuwii kula dhashay waa dadkii aad u dhaxday waa carruurtaadii wa antum xiina idin tanduruuna fiiro waxaan ahayn ma heli kartaan xaaladda meesha socota inaad uun isha ka fiidhisaan mooye waxba kama qaban kartaan wa antum xiinaidin tanduruun wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun annagaa idinka dhow hawsha meesha ka socota malaa'ig baa gacanta ku haysa malaa'ig baa shaqada haysa idinka waa dul farfadhidaan waa dul taagan tihiin laakiin dhexdiisa laga shaqaynayaa annagaa idinka dhow bu rabbi ilahi tabaaraka wa tacaala falowlaa in kuntum hayra madiiniin haddii marka aan laydin abaal marin doonin oo abaal aakhare uusan jirin oo ruux walba wuxuu sameeyey aan abaalkiisaan la marin doonin tarjicuunaha maad celisaan baa layidhi hadda idinku dhowdahay hadda idinku dhowdahay maad qabataan ood nafta ku celisaan hadday runtiinta oo miyaad celin kartaan maya dadka ruuxaad ugu jeclayd baa socda haddana maca dalika ishaa un inaad ka fiiriso maga waxba kama qaban karti kalaa idaa balaqat altaraafi wa qiila maraaq wadanna anahu alfiraaq waltafat issaaqu bisaaq ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq markay dhuunta iyo kalxamaha ay naftu timaado oo la yidhaahdo war yaa ku tufa wa qiila maraaq yaa ku tufa war dhakhtar raadiya isbitaalka ula orda alla qur-aan saaro war yaa ku tufa dhakhtaray la yidhaah wadanna annahu alfiraaq asaguna wuxuuba xaqiijiyey marka oo hubaa inuu faaruqayo adduunyadan iyo noloshanoo ka socdo idinkaa iswaalwaalahayoo dhakhtar ula carar iyo ku tufa iyo qur-aan saarta ku haya mooye isagu xaqiiqa ahaan waa ogaaday inuu socdo waltafat isaaqu bisaaq dhudhunkuna uu dhudhunka kale ku marmo ama shadaa'idda iyo dhibaatooyinka haystaayi ay noqdaan wax fara badanoo foodda iskula jiroo isku maran ama ma ahee dhudhunkiisii intuu isku marmo labadii dhudhun wuu kala qaadi kari waayo oo kala saari kari waayo oo awooddiisu ay dhacdo ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq xagga rabbigaabaa maalinkaa laysu wadaa allah tabaaraka watacaala xaggiis ayaa laysu wadaa maalinkaasi marka xeeladii ma jirto dhakhtarna ma jiro khalqigoo dhan hadday isu tagaanna waxba lagulama qaban karayo sidaas daraaddeed ayaa waxaa laga maarmaana xaqiiqadaasi soo socota oon wada ogsoonahay oynaan shaki ka qabin xaqiiqadaasi waxay u baahan tahay talagalkeeday u baahan tahay xataa haddii cimriga lagu siiyo adduunku intuu jiraba haddii lagu siiyo oo aada noolaato noloshaasina geeri ka dambayso dherarkeediiyo gaabnideedu macno weyn ma samaynayso yawaddu axaduhum markuu rabbi tabaaraka watacala ahlukitaabka ka hadlayay gaalada yawaddu axaduhum low yucamaru alfa sana wamaa huwa bimusaxsixihi min alcadaabi an yucamar midkood wuxuu jecel yahay in kun sano la cimri siiyo kun sano inuu noolaaduu jecel yahay kun sano noolaatay cimrigana laguu dheereeye macadaab bay kaa badbaadin soo laba gooraba geerin kuu imaan mayso ama ha daahdo ama ha soo degdegto ama ha dib dhacdo marba hadday tahay xaqiiqo aada waajahayso cimri dheer iyo cimri gaabani waa isku mid marka wixii kuu dambayn lahaa hadduu kuu soo horeeyo ama wax yar kaa dib dhaco laakiin ay xaqiiqo imaanaysa uu yahay kaanna shay dhacay oo kale wa wuxuu soo saaray alimaamu muslim caleyh raxmat ullah xadiid abu hurayra ayaa nabiga ka warinaya sal lay waslam wuxuu leeyahay rasuulku sal lay wasalam jaءa malaku lmowti ilaa muusa calayhi salaam malakulmowtka malaga oo nafta qaada ayaa nebi muuse u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi ajib rabbaka muusow rabbigaabaa kuu yeedhaye ajiib nakeenoo rabbigaabaad yaa kuu yeedhahayuu ku yidhi falaqama muusa cayna malaki lmowti fafaqa'ahaa nebi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam wuxuu u qaatay malagu wuxuu ugu yimid suuro bani aadam sidii nin caadi oo kale aba ugu soo galay nebi muuse marka wuxuu u qaatay in uu yahay yacni ibni aadam weerar ku ah oo dhib inuu u geysto doonayo nebi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam baaldharbaxaa buu malaggii indhaha kaga dhuftay kadibna il buu ka riday waa malaku lmowt farajaca almalaku ila allah tacaala malaggii ilaahay buu u noqday isagoo ila markaasaa wuxuu yidhi innaka arsaltanii ilaa cabdin ilaa cabdin laka laa yuriidu lmowt rabbiyo waxaad ii dirtay addoon addoommadaada ka mid a oo geeriba aan rabinba inuu dhintaba aan rabin waaba ila dagaalamay waa i dilay ayib waqad faqa'a caynii ishaydiina waaba ridayba faradda allahu ilayhi caynahu malaggii ilaahay baa ishii u soo celiyey markaasaa wuxuu ku yidhi irjic ilaa cabdii addoonkaygii ku noqo waa nebi muuse oo waxaad ku tidhaahdaa alxayaata turiid ma nolol baad rabtaa muusow fain kunta turiidu alxayaa fadac yaddaka calaa matni hawr haddaad nolol rabto ood sidaa inaad noolaataba doonayso dibi korkiisa gacantaada saar famaa tawaarat yaduka min shacarihi fainaka taciishu biha sana gacantaadu intay gaadho oo tinta dibiga ah oo sannadood ayaad noolaanaysaa ood leedahay yacni markaad gacantaada aada saarto dibi korkii in alla inta tin ah ee gacantaadu ay gaadho tin walba hal sanaa lagaaga dhigayaa noloshaasaadna qaadanaysa hataaba adduunyo saa inaad noolaato doonaysa wa ayib nabiyullaahi muusa caleyh wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam malakulmowd baa ku soo noqday wuu u yimid fariintii rabbigii buu soo gaadhsiiyey kadibna nebi muuse wuxuu idhi umma mah maxaa ku xiga intaasoo sano kadib markaan noolaado maxaa ka dambeeya wuxuu yidhi de ma wax kalaa ka dambayn laha uma tamuut buu yidhi de waa dhiman intaasoo nolol ah markii lagu siiye kadib natiijadu waadun dhiman doontaa markaasaa nabiyulaahi muusa caleyhi wacala nabiyi salaatu wasalaam wuxuu yidhi faalaana min qariib marba haddaan dib ka dhiman doono haddaba ha lay dilo haddaba nafta halayga qaado markaasuu rabbigii wuxuu codsaday inuu u dhoweeyo alardu almuqadasa qiyaas dhagax la tuuri kara jirta ilaahu ardu lmuqadasa ii dhoweey buu yidhi markaasaa loo dhoweeyey meeshaasaana nafta lagaga qaadoo lagu aasay wuxuu nabigeennu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkaa markuu sheegay kadib wallaahi low annii cindahu la araytukum qabrahu ila jaanibi ariiq cinda alkasiib alaxmar ilaahay baan ku dhaartay haddaan meeshaa joogi lahaa waxaan idin tusi lahaa qabrigiisa oo jidka garabkiisa ku yaalla yacni bacaadka cas ama bacaadka guduudanna agtiisa ah xadiidkaasi muslim iyo axmed baa soo saaray wuxuuna tilmaamayaa haddii boqolaal sano iyo kumanyaal sano lagu daayo natiijaduna akhiiran ay noqon doonto uun inaad dhimanayso ama daah ama dibdhac ama soo hormar ama ha lagu kaadiyo ama duqnimo gaad ama dhallinyarinimo ha lagugu oodsado natiijadu waa mid xaqiiqa aad sugaysa wey waana xaqiiqo ku sugaysa wey inaad ku talagashay marka u baahantay meel aad ka mari kartana ma jirto nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid axmed iyo muslim ay soo saareen min xadiidi cabdillahi bni mascuud wuxuu rasuulku yihi sal lay wuxuu yidhi cabdillahi bni mascuud ummu xabiiba gabadha la yidhaahdo waa nabiga xaaskiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayaa waxay ku ducaysatay ducadan waxay tidhi allahuma maticnii bizawjii rasuuli illah wa biabi abi sufyaan wa biakhii mucaawiya alla ilaahu waxaad iigu raaxaysaa zawjkayga ama ninkayga noloshiisa oo rasuulka allah ah ilaahu ii daa iyo aabbahay abuu sufyaan iyo walaalkay mucaawiya ilaahu saddexdaa ii daayoo iigu raaxe markaasaa rasuulku wuxu uhi sal lay waslam markuu ducadeedii maqlay qad sa'alti illaaha liaajaalin madruuba wa ayaamin macduuda wa arsaaqin maqsuuma umu xabiibay waxaad allaha weydiisatay ajal wakti leh ninkaagana ajashiisu wakti bay leedahay aabbahaana wakti buu leeyahy walaalkaana wakti buu leeyahy iyo risiq la qaybiyey oo ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa qaybsan iyo maalmo tirsan oo aan la beddelaynin laa yucajilu shay-an minha qabla xillihi walaa yuahiru minha shay-an bacda xillihi shay ka mid ah waxyaabahaas markuu wakhtigiisu yimaado wax yarna la dibdhigi maayo wakhtigiisii oon imaaninna wax yar laga soo hormarin maayo marka hawl mafruuq minha oo la dhameeyey oo waxba iska bedelaynin baad rabbigaa weydiisanaysaa buu ku yidhi walow kunti sa'alti illaah an yuciidaki min cadaabin fi nnaari wa cadaabin fi lqabri kaana khayran laki waafdal buu nabig sal lay slam haddaad rabbigaa weydiisan lahay inuu kaa badbaadiyo cadaab naarta dhexdeeda ah iyo cadaab qabriga dhexdiisa ah taasaa kuu khayr badnaan lahayd kaagana fadli badnaan lahayd bu nabig sal lay slam yacni waxa weeyaan qaraabadaada iyo naftaada iyo adiguba wakhti baad leedahay laakiin qodobka muhimka waxa weeye wakhtigaagu markuu yimaado in rabbigaa tabaaraka wa tacaala dhibaatooyinka jira soo socda kaa badbaadiyo oo qabri leh oo cadaab leh oo ka dambeeya waxyaalaha waaweyn taasaa mudnayd buu nabi uri sal lay slam inaad rabbigaa weydiisato macnaheedu waxa weeyaan xadiidku wuxuu tilmaamayaa sida xadiiskii hore xadiiskii hore oo kale geelidu markay timaado wax baajin kara inuusan jirin wax dibdhigi karana inuusan jirin xataa ilbiriqsi wax kale iska dhaaf xataa sakan ma dibdhacayso wlan yuahir allahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu khabiirun bima tacmaluun nafna ilaahay dibdhigi maayo markay ajasheedu timaado ilaahayna tabaaraka wa tacala waxaad samaynaysaan wuu ogsoon yaho xoogaal buu u yahay qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum uma turadduuna ilaa caalimi alghaybi waashahaada mowdka aad ka cararaysaan ood ka taxadaraysaan ood iska ilaalinaysaan oo meeshii lagu sheegaba aad ka cararaysaan sababta aad tidhaahdaan way keenaysaaba aadan ka wareegaysanaysaan mowdkii noocaaseed ka cararayseen waa mid idinla kulmayo waay ama carar mastaawe ama fako ama meel aamina raadso ama muxuu ahaayey taxadar ama guri gal midka aad ka cararaysaani meeshaad joogtaan buu idinku imaanaya aynamaa takuunuu yudrikkum almowtu walow kuntum fii buruujin mushayada xataa haddaad dhismo adag gasho oo daaro iyo qusuur aad adag intaad gasho aad ka gashood kaga cararto meeshuu kuugu imaanaya rabbigaa tabaaraka wa tacaala wakhtiguu ku talagalay markuu yimaado meelina kuma fakin karto khalqina kuma fakin karo xaqiiqo marka laga maarmaan ah wey inaad marto oo aad aad waajahdo aad ku qasban tahay wy arrinta iyadaa marka waxay keenaysaa xaaladan iyo degmadan hadda aan joogno sababta aan kaga tegi doonno wa oo waa geerida laakiin waxaa muhima inaan tilmaanno dadku dhimashada way wada marayaan muslimka gaalka munaafiqa faajirka saalixa diinlaawaha kulli wax mid la maraya waay ha la maree dadku marka ay dhimanayaan oo nafta laga qaadayo intayna naftuba ka bixinba iyo qaabka nafta looga qaadayaba waa kala duwan yihin annaga waxaa noo muuqata un dadkiioo wada dhimanahayo qabriga loo sii wadoo la aasayo laakiin sida ay adduunka ugu kala duwan yihiin baynan marnaba meel laba isku mid noqon maayaan isku qaab loola mucaamaloon maayo dhibaatadan soo socota iyo khatarahan iyo waxyaalaha naxdinta leh iyo mawaaqiifta halista ah isku si loola dhaqmi maayo ruux walba caqiidadiisii iyo camalkiisii ayaa keenayo xadidaya bifadli illaahi wa idnihi wa cadlihi kolba sida loola dhaqmayo xadiidka cubaadata bnu saamit ayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa uu leeyahay man axaba liqaa'a allah axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaa'a allah kariha allahu liqaa'ah yacni ruuxii ilaahay la kulankiisa jeclaada allana wuxuu jeclaadaa inuu la kulmo ruuxii jecel inuu rabbigii la kulmo rabbigiinna wuxuu jecel yahay inuu la kulmo isaga ruuxii kahanaya oo dhibsanaya ilaahay la kulankiisana allana waa kahanayaa inuu la kulmo hadalkaa markuu nebigu yuri sal alay wasalam ayaa umu lmu'miniina caaisha ayaa waxay tidhi innaa lanakrahu lmowt rasuulka ilaahay oo ilaahay la kulankiisa ruuxa necab ma geerida ruuxa neceb baa laga wadaa hadday sidaas tahay kulliganna geerida waa necebna ee ma taasaa laga wadaa markaasaa waxauu nebigu sal alay wasalam laysa dalik saas maaha ilaahay la kulankiisa ruuxa neceb lagama wado ruuxa geerida neceb walaakina almu'mina idaa xadarahu lmowtu bushira biridwani illahi wa karaamatih laakiin waxa weeye oo laga wadaa hadalka ruuxa mu'minka ah markay geeridu ku soo xaadirtoo lagu yimaado intaan weliba naftu ka dhicin oo jidhka ay naftii weli ku jirto ayaa waxaa loogu bishaaraynayaa ilaahay ridihiisa iyo karaamadiisa sidaan u tegi doonna xadiidka baraa ibnu caazim ee inoo soo socda waxaa la leeyahay ku bishaarayso ilaahay ridihiisa iyo karaamadiisa alla inuu ku karaamayn ku wanaajin ku maamuusi raallina kaa yahay arrintaa ku bishaaraysaa la leeyahay falaysa shayun axabba ilayhi mima amaamahu halkaa markii bishaaradaa uu helo wax kasta wuxuu ugu jecel yahay waxa ka horeeya oo maxay ah in uu aakharo tago oo rabbigii la kulmo fa axabba liqaa'a allah wa axabba allahu liqaa'ahu sidaasuu marka ilaahay inuu la kulankiisa ku jeclaanayaa allana ku jeclaanayaa isaga inuu la kulmo waa goorma waa cinda alixtidaar marka lagu soo xaadiro bishaaradaa weynna la siiyo halkaasaa waxaa ka dhalanaysa inuu jeclaysto rabbi la kulankiisa allana wuxuu jeclaanayaa inuu la kulmo waina alkaafira idaa xadar gaalka markii geeridu kusoo xaadirto xadarahu lmowt bushira bicadaabi illaahi wa cuquubatihi isagoo naftuba ka dhicin baa waxaa loogu bishaaraynaya ilaahay cadaabkiisa iyo cuquubadiisa loogu bishaaraynaya weli naftii jidhkay ku jirtaa markaasaa waxaa lagu leeya waxaad ku bishaaraysataa ilaahay cadaabkiisa iyo cuquubo daran inaad ilahay agtiisa kala kulmayso markuu halkaa arrintu marayso falaysa shayun akraha ilayhi mima amaama wax jira wuxuu ugu karaaha iyo nacay badnaanaya waxa ka horeeya qabri baa loo wadaa waa wuxuu ugu nacbay waa la soo noolayn doonaa waa wuxuu ugu nacbay rabbigiibuu hor istaagi doonaa waa wuxuu ugu nacbay halkaasuu marka dhibsanaya oo nacaya inuu horay u socdo ilaahay la kulmo tabaaraka wa tacaala fakariha liqaa allah wa kariha allahu liqaa'ah saasaa ilaahay la kulankiisa ku nacaya allana markaasuu isaguna inuu la kulmo ayuu karahaysanaya xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray wuxuuna tilmaamayaa dadku markay dhimanayaan dhimashadoodu isku mid ma aha inta innaga inooga muuqatana mee xaqaa'iq baa jirta qarsoon oo gaalka iyo mu'minku isku dhimasho maaha munaafiqa iyo mukhliska mu'minka isku dhimasho maaha faajirka iyo mutiicu isku dhimasho maaha xaaladoodu waa kala gedisan tahay annaga keliya waxaa noo muuqata ruuxii oo nafta laga qaaday ama ha lagu silxiyo ha sakaraado ama si kadaaba ha looga qaado ruuxii oo nafta laga qaaday kadibna qabriga la geeyo oo la aasay carada lagu rogay intaasaa noo muuqata laakiin xaqaa'iq baa jirta sida nafta looga qaadayana waa kala duwan tahay xaaladooda wixii intaa ka dambaysana aad bay u kala duwan tahay waxaa tilmaamaya arrinta ayadaa sidoo kale xadiidka abu qataada bukhaariyo muslim baa soo saaray nebiga wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh abu qataada wuxuu yidhi mura calayhi bijanaaza nebiga waxaa la soo mariyey janaazo janaazo la wado ayaa la soo mariyey nebiga sal alay waslam markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam mustariixun wa mustaraaxun minhu yani mid raaxaystay iyo mid laga raaxaystay yacni ruux nastay iyo mid laga nastay markaasaa waxay dhaheen saxaabadu yaa rasuula allah malmustariixu waalmustaraaxu minhu midka nastay ee raaxaysanaya iyo midka laga nastay ee laga raaxaystay maxay kala yihiin noo sheeg markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam alcabdu almu'minu yastariixu min nasabi addunya waadaaha ila raxmat illah waalcabdu alfaajiru yastariixu minhu alcibaadu walbilaadu walshajaru waaddawaab addoonka mu'minka ilaahay yaqaanay dariiqiisana ku toosnaa wuxuu ka nasanayaa geerida kaga nasanaya oo ka raaxaysanaya adduunyada dhibkeedii adduunyada dhibaatadeedii rafaadkeedii wuxuuna u nasanayaa ilaahay naxariistiisa yacni waxa weeyaan adduunyada walbahaarkeedii gaajadeedii oonkeedii cabsideedii daalkeedii rafaadkeedii kadeedkeedii adduunyada dhibaatadeedii buu ka nasanaya maalinkaasuu nasiino bilaabaya naxariis rabbi tabaaraka watacaala laga bilaabo laxdada ilbiriqsiga laga bilaabo ilaa qabriga ilaa wixii ka dambeeya wuxuu gelayaa nasiinuu gelaya sidaas daraaddeed marnaba addoonka noocaasi haddii la yidhahdo adduunkii ma kugu celinaa mayuu dhahaya waa carruurtaadi iyo reerkaagii iyo ganacsigaagii iyo xoogaagaagii aan dib kuugu celinno maya ma rabo kadeed iyo rafaadkeedii maxaan ugu noqonaya yacni addoonkaasi geerida raaxay u tahay waa ku nasanaya waana ku raaxaysanaya amaa addoonka faajirka ah dembiilaha ah ilaahay tabaaraka wa tacaala ku kufriyay xadhiggiisa gooyey addoonka noocaas isaga waa laga nasanaya dhimashadiisaa lagu nasan oo waxaa ka nasanaya addoommadii bilaadda iyo dhulkaa ka nasanaya geedaha ka nasanaya xayawaanaadka iyo cayayaanka iyo waxa dhulka korkiisa ku socdo dhan baa dhibkiisa ka nasanaya leanna macaasida iyo dunuubtuu ku jiray iyo wixii uu dadka u geysanayey iyo cuquubada ka dhalanaysay wuxuu samaynaya addoommada dhibaysay roob la'aan iyo colaad iyo dhibaatooyin oo isaga dunuubtiisa ku imaanaysa khalaa'iqduna wada dhibsanayeen oo dhibku wada gaadhayay taasaa laga nasaneeya yani waxa weeyaan yani sida rabbigeen tabaaraka watacaala ku tilmaamay fircawn iyo qowmkiisii markii la halaagay famaa bakat calayhim asamaau walard samaduna uma ooyin dhulkuna uma ooyin samaduna uma ooyin dhulkuna uma ooyin waxaa laga fahmi bay leeyihiin dadka saalixiinta wan wanaagsan dhimashadooda inay samada iyo dhulka iyo ay saamaynayso laakiin kan waxa weeyaan ilaahay adduunka ha dhaafiyo waay xaaladaasi marka waxay tilmaamaysaa mar alla marka la dhimanayaba dadku waa kala baxaya caqiidada iyo camalka iyo dhaqanka iyo akhlaaqda iyo suluugaaga ayaa ama xagga ku marinaya ama xagga ku marinaya qur-aanka kariimka wuxuu tilmaamay ruuxa muminka dadka saalixiinta wan wanaagsan markay naftu ka dhacayso malaa'ig baa u imaanaysa ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika anlaa takaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun dadka adduunka markay joogeen yidhi rabbiganne waa alleh kadibna dariiqiisa ku toosay tawxiidka iyo daacada iyo khayrka iyo diinta ku toosay tatanazalu calayhim almalaa'ika malaa'ig baa ku soo degaysa goorma culimmadu waxay yidhahdaan cinda alixtidaar marka geeridu ku timaado malaa'igtaasi way imaan xaaladda khatartaa markuu ku jiro malaa'igtana way u imaan qabriga markuu galana malaa'igtaasi way u imaan marka la soo saarayo qabriga laga soo baxayana way u imaani waa xaaladaha ibni aadamku ugu walbahaar iyo cabsi badan yahay markaasaa waxay ku leedahay malaa'igtaasi anlaa takhaafuu walaa taxzanuu ha baqina hana murgina waxa idin dhaafayna haga baqina wax soo socdana ha ka murgina ha cabsanina waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun waxaad ku bishaaraysataan jannadii laydin yaboohi jiray marka naftoon ka dhicin baa loo bishaarayna naxnu wliyaaukum fi lxayaati dunya wafi laakhira adduunka annagaa idinla jirnay annagaa idiin hiilinaynay annagaa yani idin xignay haddana annagii baa idinla joogay marka waa baqina baa laleeyahay meeshaa marka waxaa ka muuqata geerida waa lagu kala tegsan yahay qaabka loo dhimanayana waa lagu kala tegsan yahay xaaladdaa iyo xaqiiqadaasi qaabka loo wajahayana dadku isku mid ma aha ee xaalado kala gedisan bay marayaan markii ilaahay tiisii intay timaado ruuxa nafta laga qaado ama si xun ha looga qaado faajir ha ahaado ama si wanaagsan ha looga qaado ruux mu'min oo ilaahay yaqaana ha ahaado maxaa xiga waxaa xigta degmada u dhaxaysa labadan degmo middan hadda aynu joogno iyo degmada rasmigee aakharo midda u dhaxaysa oo la yidhaahdo waa daarta ama nolosha barzakha la yidhahda waana qabriga waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiiuu soo saaray alimaamu tirmidi ibnu maaja iyo xaakim sheekh albanina uu taxsiininayo min xadiisi cuhmaan ibni cafaan nabigu wuxuu yhi sal lay wasalam ina alqabra walu manaazili alaakhira qabrigu aakharo manaasisheedii iyo boosaskeeda booskii u horreeyey waay aakharo boosas badan baa la maraya meelo badan baa la degaya oo haddana laga sii guuraya oo socdaalki iyo hayaanku sii soconaya laakiin aakharo marka la yidhaahdo adduunkana laga tago booska ugu horreeyee la degi doono waa qabriga wuxuu nabigu sal lay wasalam fain najaa minhu famaa bacdahu aysaru minhu wain lam yanjuu minhu famaa bacdahu ashaddu minh qabriga dhibaatadiisa hadduu ruuxu ka badbaado inta ka dambaysana waa ka sii fududahay hadduu qabriga dhibkiisa ka badbaadi waayana iyo imtixaankiisa iyo ciqaabtiisana wixii ka dambeeya waa kasii daranya wixii ka dambeeya waa kasii daranya haddii qabrigaasi ilaahay tabaaraka wa tacaala kuu fududeeyo ood xaalal xaaladiisa lagu aan lagugu adkaynin oo imtixaankiisa rabbi ku waafajiyo oo qabrigaasi aad dhibkiisa ka gudubto macnaheedu waxa weye wixii ka dambeeyana waa kasii sahlanya walcagsu bilcagsi qabrigu marka meel sahlan maaha xadiidu abi hurayra nabigu wuxuu ku lehay sal lay wasalam tirmidi ibn maaja iyo xaakim baa soo saaray sidoo kale sheekh albaanina wuu taxsiininayaa wuxuu nabigu uri sal lay wasalam maa ra'aytu mandaran qad ilaa walqabru afdacu minhu weligay ma arkin buu ihi mandar muuqaal muuqaal weligay ma arag buu ihi ilaa hadduu jiro qabriga wax ka foolxun ma jiro wax ka argagax badan oo ka dhibaato badan oo ka halisan qabriga ma arkin buu nabigu ihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiiskaas wuxuu isaguna tilmaamayaa degmadan inoo soo socoto oo qabriga ah xaalkeeda iyadana waa lagu kala gedisan yahay markii la dhimanayay dadku say u kala duwanaayeen oo ninna looga farxinahayo loogu bishaaraynayey midna loogu looga nixinahayo oo loo kadeeday loo ciqaabayey oo ciqaab loogu bishaaraynayey sidoo kale qabrigii haddii la tago degmadaasi la tagana yacni waxa weeye waa la kala duwanaanayaa waxaa lagu kala duwanaanayaa calaa asaas ruuxu wuxuu ahaan jiray camalkiisa caqiidadiisa dariiquu hayay akhlaaqdiisa suluugiisa ayaa kala duwaya dadka xadiisu baraa ibnu caazib oo caan ah xadiidka dheer imaamu axmed iyo keyrka ay soo saareen ayaa arrintaa tafaasiil fara badan ka bixinaya wuxuu leeyahay albara ibnu caazib radia allahu tacala canhu waardaa nebiga ayaan raacnay buuhi sal alay wasalam fii janaazati rajulin min alansaar nin reer ansaareed ee janaazadiisa aaskiisa ayaa nebiga u raacnay buuri sal lay slam faintahaynaa ila alqabri walamaa yulxad qabrigii baanu tagnay buu yidhi oo gaadhnay isagoon weli luxudkii loo samaynin waa meesha meydka la geliyo fajalasa rasuulu lahi sal lay wasalam wajalasnaa xawlah nebigu waa fadhiistay annaguna nabiga hareerihiisaan fadhiisanay buui wakaana calaa ru'uusina atayr markaan fadhino waxaad moodaa buu idhi inay madaxyadannada shimbir saaran tahay yacni sida loo hoganayo loo khushuucsan yahay isdhaqdhaqaajin ma jirto waa la baqayaa ruux walba xaaladana iyo xaqiiqadan ayaa cabsi badan ku haysa wa fii yadihi cuudun yankutu fi lardi farafaca ra'sa nebigu sal alay slam qori buu markaa haystaa qori buu marka dhulka ku gargaraacaya qor yaroo gacantiisa ku jira ayuu dhulka ku kakawinaya ku gargaraacaya nebigu sal alay wasalam kadibna cabbaar markuu fooraray ayuu nebigu madaxa kor u qaaday markaasaa wuxuu yidhi istaciiduu billahi min cadaabi alqabr istaciiduu billahi min cadaabi alqabr istaciiduu billahi min cadaabi alqabr ilaahay waxaad ka magan gashaan qabriga cadaabkiisa saddex goor buu nebigu ku celiyay sal alay wasalam ama laba goor markaasuu qiso dheer nebigu galay sal alay wasalam wuxuu yidhi إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه أدونك مؤمنك أي صالح ونكسنا مركو الدنيا ذا كسي ضماني آخرنا كسي جيدو الدنيا ذا وأغر ضماتي والغسو حاضر غيري دي باتمت آخرنا وكسي جيدا يوا أسعدا ملائك با مركا كسو دقيس xagga sare iyo samaday malaa'igtaasi ka imaan malaa'igtaasi waa malaa'ig wejigeedu cascag tahay waa malaa'ig wejiyo cadcad kaana wujuuhahum shamsu waxaad mooddaa malaa'igta wejiyadeeda qorax baad mooddaa quruxda iyo siday u dhalaalayaan macahum kafanun min akfaani aljanna wa xanuuqun min xanuuqi aljanna xataa yajlisuu minhu madda albasar malaa'igtaasi waxay wadaan kafan jannada laga keenay waxay kalay wadaan cadar waxyaabaha meydka lagu udgiyo oo isagana jannada laga keenay say u socdaan baa waxay fadhiisanayaan meel ilqabad u jirta meydka ruuxa meel u jirta ishiisu intuu qaban karo meel jirta ayay u fadhiisanayaan halkaa markay fadhiistaan waa malaa'igtii wada socotay uma yajii'u malaku lmowti calayhi salaam xataa yajlisa cinda ra'sihi malakulmowd waa malaga nafta loogu talagalay inuu qaadee isagu waa soo soconaya markaasuu meydka ama ruuxa madaxiisu soo fadhiisanaya markaasaa wuxuu leeyahay ayatuha nafsu ayiba ukhrujii ilaa makfiratin min allahi wa ridwaan naftan wanaagsanay waa muuminkii soo baxa jidka ka soo baxa waxaad u soo baxdaa ilaahay dembi dhaafkiisa iyo ridihiisa rabbi raalli kaa ah wixii khaladee kaa dhacayna kuu dhaafaya naxariis iyo janno taa u soo bax buu leeyahy soo bax فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فسق فيأخذها نفتي هديبا ليلي إله الرضيه سي جنية خير بالغوة شيلك وحي أغسو بحيسا سي آد أفضل سيدا دالك السبرار كاللي هذا وهرق عنها يبيها يلغو شفته سيدا السبرار كا مركب بيها لغشو بيوه afkiisa si fudud ay biyuhu uga soo baxaan oo kale sidaasoo kaley jidhka uga soo dareeraysaa oo tartiib bay usoo baxaysaa naftii markaasuu qabanayaa oo qaadayaa malakulmowt markuu gacanta ku dhigo lam yadacuuha fii yadihi tarfata caynin xataa ya'khuduuha malaa'igtii kale xagga fadhiday ayaa markiiba gacantiisa kala boodayoo naftii ka qaadanaya ilbidhiqsi ayay gacantooda ku wareegaysa fayajcaluunaha fii dalika alkafan naftisay u wadaan waxay marka gelinayaan kafantii jannada laga keenay cadarkii udgoonaa ee jannada laga keenayna way marmarinayaan oo way ku udginayaan markaasaa waxaa ka soo baxaya ka atyabi nafxati miskin wujidat calaa wajhi alard miski dhulka korkiisa jooga miski dhulka korkiisa yaalla ka ugu udgoon caraftiisoo kalaa ka soo baxaysa aad buu u udgayaa fayascaduuna biha markaasay kaxaynayaanoo kor bay la aadayaan falaa yamuruuna biha calaa mala'in min almalaa'ikati ilaa qaaluu maa hada aruuxu ayib malaa'igta kor jirta koox malaa'iga markay sii mariyaan naftiisaba waxay malaa'igtaasi isweydiinaysaa war ruuxdan iyo naftan udgoon ee qiimaha badan yuu ahaa waa kuma markaasaa waxay leeyihiin fulan ibnu fulan biaxsani asmaa'ihi alatii kaanuu yusamuunahu biha fi dunya yacni waa hebelkiiina hebel ahaa magaca xataa ay u sheegayaan waa magacyadiisii adduunka kii ugu fiicna kaasay ay ku sheegeen waa hebelkii ina hebel ah say u wadaan ayaa waxay gaadhsiinayaan marka samada sokay la tegayaan halkaa markay geeyaan waxay dalbayaan marka samada in la furo fayastaftixuuna lahu fayuftaxu lahu ana laga furay leeyi samadii baa laga furaya fayushayicuhu min kulli samaa'in muqarabuuha ila asamaa'i alatii taliiha samo walba markuu gaadho malaa'igta samadaa joogtaay ka hadhi mayse way sii sagootini ilaa samada ku xigta uu gaadho waa la sii sagootinaya waa la sii raacaya samada ku xigta marka la gaadhsiiyo haddana malaa'igta samadaa joogtaa haddana sii sagootinaysa oo sii raacaysa ilaa ay ku simaan samada kale taana malaa'igtii baa sii sagootinaysa oo sii raacaysa ilaa samada toddobaad la geeyo markaasaa rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala uktubuu kitaaba cabdii fii cilliyiin addoonkayga kitaabkiisa waxaad ku qortaan cilliyiin ku qora waa kitaab meel sare yaalla oo dadka wan wanaagsan magacyadooda lagu qoriyo xaalkooda halkaa magaciisa iyo kitaabkiisa ku qora wa aciiduuhu ila alardi dhulkana u celiya intaad halkaa ku qortaan dhulkii uu ka yimid ku celiya maxaa yeele fainii minha khalaqtuhum wa fiiha uciiduhum wa minha ukhrijuhum taaratan ukhra horay baan u xukumay buu rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala in aan ibni aadamka dhulka ka abuuro dhulkana aan ku celiyo isagana aan ka soo saaro mar kale markaasaa waxaa la soo celinaya ruuxdiisii baa la soo celinaya jidhkiibaa dib loogu soo celinaya oo qabriga dhexdiisa yaal oo la aasay markaasaa meeshaa loo imaanaya laba malag baa u imaanaya munkar iyo nakiir ayaa marka u imaanaya markaasaa la soo fadhiisiinaya intaasoo dhan waxay dhacaysaa waxay dhacaysaa wakti aada u kooban bay dhacaysaa dadka kaxeeyey ee qabriga geliyey ee aasay intaynan ka dhaqaaqin oo weli ay kor joogaanoo shanqadhooda uu maqlayo ayaa naftii lagu soo celinaya xaggee laga soo celiyey samada toddobaad baa laga soo celiyey naftii baa la soo gelinaya waa la soo fadhiisiinaya markaasaa waxay leeyihiin malaa'igtaasi imtixaan adag baa marka la marinaya waxay leeyihiin man rabbuka yaa rabbi kuu ahay ood caabudi jirta ma sanam ma geed ma wadaad dhintay ma dhagax ma qorax ma dayax yaad caabudi jirto ood muxuu ahaay rabbi ku ah markaasuu wuxuu leeyahay rabbi allah rabbigay waa alle rabbigay waa alle adduunka rabbi kale oon caabuda ma jirin isaga keligii baan caabudi jira waxay ku leeyihiin maa diinuka diintaadu maxay ahayd maxaa dhaqan ku ahaa xaggeed raacsanayd wuxuu leeyahay diini alislaam diintaydu islaamnimo wey laa yahuudiyata walaa nasraaniya walaa majuusiya yahuudi ma ahayn nasraani ma ahayn majuusi ma ahayn diin laawe ma ahayn ee diintaydu islaamnimo yahay iyadaasaan haystay markaasaa waxay leeyihiin su-aasha saddexaad maa haada arajulu aladii bucita fiikum ninkan dhexdiinna la soo saaree laydiin soo diray muxuu yahay waa nebi maxamed sal lay slam markaasuu wuxuu leeyahay huwa rasuulullah waa rasuulka ilaahay wey adigaa rabbi oo noo soo diray rabbigannaa noo soo diray inuuna soo gaadhsiiyo fariinta rabbi tabaaraka wa tacaala markaasaa waxay leeyihin intaa la ysaga hadhi maaye wamaa cilmuka aqoontaadu maxay ahayd keliya wax rabbigee waa alle diintayduna waa islaam kanina waa rasuul alle laysaga hadhi maayo maa cilmukaa laleeyahay aqoontaadiiyo cilmigaagu muxuu ahaa markaasuu wuxuu leeyahay qara'tu kitaab allahi fa aamantu bih wa saddaqtu ilaahay kitaabkiisaan akhriyey waan rumeeyey halkaasaan cilmigaygu wakaa cilmigaygu wakaa xaggeed ka heshay kitaab rabbiyoo soo degay baan akhriyo oon bartay isagaanan ka qaato cilmigaygu wakaa su-aalahaasi jawaabahooda saxdaabaa ilaahay waafajiyey tabaaraka wa tacala haddaan rabbi waafajin lahaynna ma keeni kareen rabbi baa sugaya yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabit fi lxayaati addunya wa fi alaakhira dadka mu'miniinta ilaahay baa sugaya xaaladdu xaalad sahlan maaha waa qabri waa meel aadan aqoon jirin cidda su-aalaha ku weydiinaysaa cidaad garanaysa ma aha xaaladda lagugu weydiinayo waa xaalad adag argagax leh xaaladaasoo kale xataa magacaa haddii lagu yidhaha yaa laga yaabaa inaad gefto magacaaga allah tabaaraka wa tacaala baase waafajinaya oo waa la sugayaa oo waa loo fududaynayaa jawaabaha inuu saa u bixiyo markii intaa uu ka jawaabo fayunaadii munaadin fi samaa an sadaqa cabdii faafrishuuhu min aljannati waalbisuuhu min aljanna kor baa laga dhawaaqaya waxaa la leeyahay addoonkaygu run buu sheegay wixii loo soo dirayna waa rumeeyey ee gogol jannada uga keena labisna jannada uga keena waftaxuu lahu baaban ila janna iridna jannada uga fura qabrigiisii wey gogosha uu ku jiifo waa gogol jannada ka timid dharka uu qabo waa dharkii jannada dariishad iyo albaab baa jannadii uga furan oo meeshaasuu ka daawanayaayo muxuu ahaaye carafteediiy udeygeedu uga socdaa fayaatiihi min rawxiha wa tiibiha wa yuftaxu lahu fii qabrihi madda basarihi halkaasaa marka saxansaxada iyo udgoonka iyo risiqa iyo wanaagga jannada iyo allah halkaa uga soconaya qabrigaa loo waasicinayaa inta ay ili qabato intay ishu qabato ayaa qabriga la kala fidinaya oo loo waasicinaya addoonkaas halkaa markuu joogo waxaa u imaanaya ya'tiihi rajulun xasanu lwajhi xasanu hiyaabi tayibu riix nin baa u imaanaya waa nin weji quruxsan waa nin dhar quruxsan waa nin udgoon ruux udgoon qurux badan dhar qurux badan ku labisan ayaa u imaanaya markaasaa wuxuu ku leeyahay abshir biladii yasuruka hada yowmuka aladii kunta tuucad waxaad ku bishaaraysataa wax aad ku faraxdo maalinkii lagu yaboohi jireed sugaysay waata maanta wey markaasaa wuxuu leeyahay man anta war kumaa tahay adugu fawajhuka alwajhu yaji bilkhayr wejigaagu weji khayr geela khayr khayr wadaad u egto weji khayr wadu wejigaagu u egyahay kumaad ahayd markaasuu wuxuu leeyahay ana camaluka asaalix camalkaagii wanaagsanaa baan ahay salaadaadii soonkaagii xajkaagii khayrkaagii sadaqadaadii oo ruux qurux badan loo soo ekeysiyey dhar qurux badan loo soo xidhay aada u udgahaya camalkaagii baana addoonkaasi markaasaa wuxuu leeyahay rabbi aqim isaaca xataa arjica ilaa ahlii wa maalihi rabbiyow qiyaamada dadaji ilaahayow qiyaamada istaaji si aan ugu noqdo ehelkaygii iyo xoolahaygii waa aakharo xaasaskaygii iyo xoolahaygii iyo deegaankaygii jannada ilaahow si aan u tago ilaahu qiyaamada dadaji buu leeyay ilan hawl nicmadan uu qabriga ku haysto wax ka qiimo badan baa u muuqda sidaasuu marka meeshaa ku raaxaysanaya waxaa la leeyahay waxaa tahay addoon wanaagsane raaxayso sida aroosku u seexdoo kale isaga seexo iska naso halkaasaa loo nuurinaya wanaaggaasuu ku noolaanaya ruuxdiisii iyo jidhkiisana xidhiidh baa ka dhaxaynaya addoonkaasi waa kaa markuu dhimanayeyna si tartiibaa nafta looga siibay intuusan dhibanninna bishaaraa la siiyey markuu godka soo galayna yacni waxa weye raaxadaa iyo wanaaggaasaa lala kulmiyey degmadaasi wuxuu ku qaadanayaa isagoo noloshiisa barsakha iyo qabriga degmadaasi nolosha uu nool yahay ay ka qiimo badan tahay midii adduunyada uu ku noolaa wuxuu nabigu yuri sal ly wasalam waina alcabda alkaafira ida kaana fi inqiطaacin min addunya aw iqbaalin min alaakhira addoonka gaalka ee faajirka ee xun markii adduunyada uu ka sii jeedsado oo laga wado aakharana uu u sii jeedo isagana malaa'ig baa ku soo degaysa suudu lwujuuh waa malaa'ig wejiye madmadow kii horena malaa'ig wejiye cadcadow quruxsan baa u timid kanse waxaa u imaanaysa malaa'ig wejiye madmadow macahum lmasuux waxay wadaan oo malaa'igtaasi ay wadaan masuux waxa la yidhahda waxaa la yidhaahdaa yacni dhogorta maro laga sameeyo oo qallafsan oo loogu talagalo jidhka in lagu adkeeyo jidhka yacni waxa weeye duraysa ama dhibaato u geysanaysa oo aan lahayn dabacsanaan iyo naxariis midna lahayn maro noocaasay wadaan markaasaa waxay fadhiisanayaan meel u jirta ilqabad malakulmowd baa soo hormaraya oo u imaanaya madaxiisa agtiisuu fadhiisanaya markaasuu wuxuu leeyahay ayatuha annafsu alkhabiisa ukhrujii ilaa sakhatin min allahi waghadab ma naftan xunay soo bax oo waxaa u soo baxdaa ilaahay cadhadiisa rabbi kuu cadhaysan iyo cuquubadiisa iyo cadaabkiisa u soo bax fatafaraquu fii jasadihi markaasay waxay ku kala cararaysaa jidhkiisa jidhkay kala gelaysaa xubin xubin bay u qaadaysaa inay fakatay isku dayeyso ma la fakan karaa fayantazicuha kamaa yuntazacu asafuudu min assuufi almabluul markaasuu intuu qabtuu soo dhufanaya oo xoog kaga soo saaraya sida birta afafka leh suufka qoyan looga dhex saaroo kale safuudka waxaa la yidhaahdaa waa birta afafka godan leh ee inta badan hilibka marka la dubayo hilibka la sursuro taasaa safuud la yidhahda birta noocaasa oo suuf la qooyey ku dhex jirta sida looga siibo oo kale saasoo kaleu nafta uga soo siibaya bimacnaa lagama siibi karo yacni suufkii waa soo kala raacaya birta noocaasa kama hadhayo xoog in la isticmaalo mooye si kale loogama soo saari karo saasuu marka naftii usoo saaraya usoo dhufanaya markaasuu qaadaya sidaadii gacantiisa ay u gashana malaa'igtii kalaa imaanayso markaba gacantiisa laga dafaya bilbiriqsiba waa laga qaadaya markaasaa waxaa la dhex gelinayaa maradii dhogorta ahayd ee qallafsanayd ayay dhex gelinayaan waxaa ka soo baxaya markaa qarmuun bakti dhulka korkiisa ku baktiya midka ugu qarmuun urkiisaoo kalea ka soo baxay markaasay la tegayaanoo xagga saray la aadayaan samaday la aadayaan ma marayaan koox malaa'igta ka mida markay sii maraan malaa'igtaasi waxay leedahay maa haada aruuxu alkhabiis war naftan xun ee uraysa maxay ahay qarmuunka markaasaa waxay leeyihiin fulaan ibnu fulaan biaqbaxi asmaa'ihi waa hebelkii in hebel habaarqabihii in hebel hawo magacyadii adduunka lagu magacaabi jiray kii ugu xumaa ayay ku magacaabayaan ilaa ay say u wadaan bay samadan soka geynayaan samada markay geeyaan ayay marka dalbayaan in laga furo hana laga furo falaa yuftaxu lahum loo furi maayo yaad wadaan hebel ma hebel baa sama loo furi maayo furi maynaa laleeyahy raalli aada laga furi maayo markaasaa nebigu wuxuu akhriyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh laa tufataxu lahum abwaabu asamaa wlaa ydkuluuna aljannata xata yalija aljamalu fii sami lkhiyaad jannada iridaheeda loo furi maayo jannadana geli maayaan waxaan ujeedaa samada iridaheeda loo furi maayo jannadana geli maayaan ilaa neefka geelihii uu ka galo irbadda duleelkeeda irbadda dharka lagu tasho duleelkeeda yarka ah neef geela ma geli karo ilaa neef geela uu irbadda duleelkeeda galo jannana geli maayaan samadana loo furi maayo maxaa laga wadaa bimacnaa marnaba ma dhacaysa wa markaasaa haddii samadii in la geliyo loo diiday naftan xunta ah maxaa lagu samaynaya marka rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala uktubuu kitaabahu fii sijiin fi lardi sufla kitaabkiisa waxaad ku qortaan sijiin ku qora oo dhulka ugu hooseeya agtii meeshaa yaal halkaa magaciisa geey ayib halkaa markii magaciisa lagu qorana fa tutraxu ruuxuhu tarxan markaasaa naftiisa lasoo tuuraya meeshaasaa laga soo halgaadaya tartiib sida loo soo wado meesha la keeni maayo waa lasoo tuuri nebigu marka wuxuu akhriyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh meeshaana waman yushrik billah fakaannamaa khara min asamaa fataktafuhu ayru aw tahwi bihi ariixu fii makaanin saxiix ciddii markuu adduunka joogay rabbigii shirki u sameeyey oo wixii ilaahay gooni u ahaa tabaaraka watacala iyo xaqiisii aan gudanin wuxuu la mid yahay fakaannamaa khara min asamaa wuxuu la mid yahay sidii ruux samada ka soo hoobtay oo kale ka soo dhacay fatakhtafuhu ayr oo haadu ay hilibkiisa kala dafayso aw tahwi bihi ariixu fii makaanin saxiix ama dabayshu ay ku tuurayso meel fog ousan ka soo laaban karin bimacnaa waxa weye naftaas xunta ah ee meesha laga soo halgaaday ama laga soo tuuray wey fatucaadu ruuxuhu fii jasadihi jirhkiisiiyo qabriga ku jira oo weli laga kor tegin ayaa marka naftii lagu soo celinaya laba malag baa u imaanaya markaasay soo fadhiisiinayaan markaasaa su-aalihii lagu bilaabayaa imtixaankii man rabbuk yaa rabbi kuu ahaa markaasaa wuxuu leeyahay ha laa adri afku kala qaadaya ma garanayo markaasaa la garaacaya oo la tumaya hana ogaanin hana baranin baa laleeyahy su-aashii labaad bay weydiinayaan maa diinuka war maxaad diin ku ahayd afku kala qaadaya laa adri haddana way tumayaan way garaacayaan markaasaa waxa la leeya maa hada arajul aladii bucisa fiikum ninkan dhexdiinna la soo saaray muxuu ahaa afku kala qaadaya ma garanayo waa la tumaya waa la garaacaya madax iyo minjaal laga tumaya markaasaa waxaa dhawaaqaya samadaa laga dhawaaqaya wuxuu rabbi leeyahay addoonkaygu waa i beeniyey beenna waa ku noolaa iyo waxaan waxba ka jirin fa afriishuu lahu min annaar naarta gogol uga keena waftaxuu lahu baaban ila annaar naartana irid uga fura halkaas naarta hanfigeeda iyo kulaylkeeda iyo qaaceeda halkaasuu uga imaanaya markaasuu meesha ku gubanaya qabrigaa lagu cidhiidhiyayaa xataa takhtalifa fiihi adlaacuhum nabi sal alay slam ilaa feedhihiisu isdhaafaan oo qabriga inta laysu keeno baa feedhaha midigtaa iyo kuwa bidixdaa baa isdaba maraya qabrigana saasaa loogu cidhiyaya waxaa u imaanaya ruux fool xun oo dhar fool xun qaba oo urahaya markaasuu wuxuu ku leeyahay bishaarayso wax ku xumeeya oo ku dhiba maanta ku bishaarayso maalinkii lagu yaboohi jiray waa maanta markaasuu leeya war kumaad ahayd man anta war kumaad ahayd fa wajhuka alwajhu yajibi shar wejigaagu weji shar wada' baad u egtay balaayaa kaa muuqatee maxaad ahayd niyo markaasuu wuxuu leeyahay ana camaluka alkhabiis camalkaagii xumaa baan ahay diinxumadii beentii gaalnimadii khayaanadii munaafiqiintii zinadii xumaantaadii wey camalkaagii baan ahay halkaasuu marka la baryaya isagaaba dhibku ugu filanba urkiisi iyo qarmuunkiisi iyo foolxumadiisa markaasaa wuxuu leeyaha rabbi laa tuqim isaaca rabbiyow qiyaamada ha ridin rabbiyow qiyaamada ha istaajinin rabbiyow u kaadi muxuu leeyahay u kaadi cadashaan wuxuu og yahay tan hadduu ka gudbo tanaa fardakul carar ah cadaabkan qabriga ku haysta iyo dhibaatadan iyo cidhiidhiga iyo mugdiga iyo garaacista iyo cuquubadan midda ka dambaysae u muuqatee naartii oo meesha uga muuqata baa ka sii daran markaasuu leeya rabbiyow tanaa roone rabbiyow qiyaamada u kaadi oo iga dibdhig xaaladda qabriga lagu nool yahay waa mid ah ama waa taa hore ama waa tan dambe waa sir iyo macluumo rabbiga callaamulguyuubkaabaa ina siinaya sina laguma ogaan karo ibni aadamka wuxuu inoo sheegi kara maaha waxaan dadaal ku keeni karna maaha waxaan falsafad ku keeni karna maaha waxaan maskaxdoon ka shaqaysiinay ku keeni karna maaha laakiin waa macluumaad iyo xaqaa'iq rabbigeen tabaaraka wa tacaala inoo sheegay rasuulkuna salawaatu rabbi wasalaamu calayh uu saa inoogu fasiray xadiikaasi waxaa soo saaray axmed abu daawuud ibn khusayma bayhaqi fi shucab diya fi lmukhtaara waana xadiis saxiixa wey xadiikaasi tafaasiil fara badan wuxuu ka bixiyey marka qabriga marka la joogo degmadaa iyadaa maxaa ka jira degmadaasi labadaa xaaladood mid baa ka jira ama dadku waa cadaaban yihiin oo waa dhiban yihiin ama dadku waa nasan yihiin oo way raaxaysanayaan labadaa mid waa degmadaasi meeshaas weli socdaalkiiyo safartii ma dhammaanin waa degmo habeen dhaxwa marka hayaanka la yahoo la socdo meel baa la degaa waa lagu yar nastaa kadibna waa laga sii guuraa degmadaasi la joogi maayo iyadana waa laga sii guuri doonaa sidee looga guuri doonaa abu hurera wuxuu soo saaray abu hurera wuxuu warinayaa xadiid muslim iyo nasaa-i iyo bukhaari ay soo saareen ayaa abu hureyre laga warinaya wuxuu yhi abu hureyre rasuulku wuxu uhi sal lla alay wasalam maa bayna anafkhatayni arbacuun labada afuufis afartan baa u dhaxaysa labada goore buunka la afuufayo ee midna adduunka wixii la abnaa lagu gebagabaynayo o lagu dhammaynayo lagu baabi'inayo midna lagu soo noolaynayo wixii dhintay labadaa afuufis ee buunka la afuufayo afartan baa u dhexeeya markaasaa waxaa la yidhi abaa hurayra arbacuuna yowman ma afartan beri baa afartan baa tiriya maxaad ka wadaa afartanka ma afartan beri baa wuxuu yidhi abaytu waan diiday ayib ma arbaciina shahran baa ma afartan bilood baa diiday buuri kama jawaabahay ma afartan sanaa diiday buuri bimacnaa ma garanayo muddadaa iyadaa kadib maxaa dhacaya uma yanzilu min asamaa'i maaun xilligii isa soo saaridee qubuurta laga soo bixi lahaa marka la gaadho samada ayaa roob ka imaanaya allaa soo dejinaya fayambutuuna kamaa yambutu lbaqlu markaasay dadkii qubuurta waxay uga soo baxayaan sidii nagaarka ama yani dalaga waxyaalaha dhulka ka soo baxa siduu usoo baxa oo kaleeto geedka yarkaee curdanka siduu uga soo baxo dhulka ayuu uga soo baxaya fahano macnuhu waxa weeye roobkaasi markuu do-o dhulkuu gelaya wuxuu u tegayaa qubuurtii iyo meelihii dadku ku jireen buu gaadhaya biyahaasi markay gaadhaan meesha ayaa waxaa soo noolaanaya wax alla wixii dhintay ee halkaa ku jiray dib buu isugu soo noqonaya waa laisu soo ururin kadibna wuxuu u soo baxayaa sida geed dhulka ka soo baxay oo kaleeto wuxuu nabigu yuri sal ly wasalam walaysa min alinsaani shayun ila yabla ilaa cadman waaxidan huwa cajbu zanab ibni aadamkana dhammaantii jidhkiisu waa baaba'aya caradaa cunaysa caradaa cunaysa ilaa hal shay mooye hal laf waa lafta la yidhaahdo dabancifta dabancifta silsilada dheer ee dhabarka lafta ugu dambaysa laftaas mooyaane jidhka intiisa kale caradaa cunaysa laakiin laftaasi ayadu baaqi bay ahaani wuxuu nabigu uri sal lay wasalam wa minhu yurakabu alkhalqu yowma alqiyaama laftaasaa dib ibni aadamka loo tarkiibintiisa iyo abuuristiisa iyo isasaaridiisa laftaasaa mar labaad laga soo celin doona marka roobkaasi markuu yimaado dib baa loo soo bixi doona waa adigii hebel ahaa iyo adigii heble ahayd oo muddo maqnayd oo ku jiray qabri iyo nolol ilaahay xaalkeeda og yahay haddana waan xaalad kaloo cusub wa sidaad ku soo baxaysaa marka sidaad ku soo bixi yaa kula socda qaraabo ma jirto oo ehel ma jiro oo caruuri ma jirto oo xoolo ma jiraan oo kuraas kuraas iyo jagooyin ma jiraan oo dhul dhul aad garanaysa ma aha oo dabeecaddu dabeecaddaad taqaanay ma aha xaal totaliba ka gedisan kii aad aqoon jirtaa lagugu soo saaraya waxaa nabigeenu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidu caaisha wuxuu rasuulku yiri sal alay wasalam yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurlaa dadka waa lasoo kulmin maalinta qiyaamada ayaga oo kabala oo qaqaawan oo wada buuriyo qab ah xubnihii laga jaray kulli waa ku yaallaan timihii waa ku baxeen ceebyihii waa ku baxeen kaba ma qabo waa qaawan yahay waa buuriyo qab saasaa dadka lagu wada keenaya waa wada qaawanyahy caaisha radiallahu canha waxay tihi rasuulku markuu xadiidkaa sheegay annisaau waاrijaalu jamiican yanduru bacduhum ilaa bacdin ya rasuula allah oo rasuulka ilaahay oo meeshaa iyadaa oo la wada qaawan yahay ragg iyo dumarkiina ku idil yihiin soo isii fiirin maayaan soo laysdaawan maayo markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam ya caaisha almru ashaddu min an yandura bacduhum ilaa bacd caaisha arrintu waa ka culus tahay xaalkuna waa ka adag yahay in laysdaawado ruux daawanaya haddaad aragto waa ruux kanshalladan waa ruux kanshalladan waa laakiin xaaladdu hadday adkaato ishaaduba wax kale ma qabanayso sayd ku badbaadaa baad ka hadla soo ma likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yugniih ruux kastoo dadka ka mida maalinkaa wax ku filan baa haysta marka dad kale hawlahooda iyo cawradooda iyo inaad u gudubto daawataay hawl taallaba maaha maalinka isaga saasuu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh markaasaa nebigu sal lay slam wuxuu akhriyey kama bada'na awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna ina kuna faaciliin abuuristoodii hore sidaan ku bilownay baan ku soo celinay bu alla yidhi tabaaraka wa tacala xadiidkaasi waxaa soo saaray alimaamu muslim ibnu maajah iyo nasaai iyo tirmidi axmed wuxuu siyaadiyey xadiid kaloo cabdullahi bnu unays laga warinayo buhman dadka markay soo baxayaan sifaadkooda waxaa ka mida dad buhmi awa waxaa la weydiiyey buhmigu muxuu yahay laysa macahum shaybu waxba ma wataan guryahay dhiseen xoolahay tabceen wixii kaydsanaa qaraabadoodii wax la socda ma jiro keligaa waa waxay la mid tahay adduunka markaad imaanaysay adoo keligaa abaatay adoo qaawan baa timid adoo maradii xataa lagugu qaban lahaa aan wadanin baa timid adigoo buurya qabaa timid adoo kabala'na waa timid sidaad adduunka ku timid baad nolosha aakharana qabriga intaad ka soo kacdo ku imaan doonta sida rabbigeen tabaaraka wa tacaala aayadda ku tilmaamay walaqad ji'tumuuna furaada kama khalaqnaakum awala mara wataraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum waad noo timaadeen buu rabbi leeyahy tabaaraka wa tacaala idinkoo mid mid ah sidaan idiin abuurnay markii ugu horraysayba waxaad ka soo tagteen ood gadaashiinna kaga timaadeen wax kastoon idin siinay dhammaan wixii adduunka lagugu siiyey hal xaba kama wadanta waxaad shaqaysatoo camalkaagunbaa kula soco sidaasina waa sida lasoo baxayo oo marka lasoo baxayo qubuurta laga imaanayo degmada rasmiga loo socdo halkaasa imaanaysa marka la soo istaago oo la yimaado maxaa halkaa yaala degmadii rasmiga ahayd way horta midda loo socday geediga loo yahay waa taa iyada taa iyada ah xaalado adag bay iyaduna leedahay rabbigaa tabaaraka wa tacaala ayaad la kulmi shadaa'id iyo hawlo aan sahlanayn iyo ahwaal baa meeshaana taalla la iska daba hadhi maayo ilaahayga rasmiga ah ama janno bifadlillaahi aad ku tagto ama naar bicadlillaahi aad ku tagto layska daba hadhi maayo intaa uun xaalad ka gudub oo tu kale u gudub wa meeshaa marka la tago ban hal meeloo bannaana dadka laysugu keenaya iyagoo wada qaqaawan bannaanka isaga ah waa meel layska arkayo oo dhawaaqa layska maqlayo oo iyadoo dhanba kooban intuu aadam dhalay oo dhan baa meeshaa lagu soo xashrinaya sida nabigeenu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa loo soo dhowaynayaa qoraxda qoraxdiibaa waxaa loo keenayaa qiyaas yar qadra miil qiyaas madaxooda u dhow baa la soo saaraya waa qoraxdan hadda iyadoo inoo jirta intaasoo bilyan oo qiyaasta dawga ah halkan inagoo joogna aan la joogilaana ayaa madaxa laysu soo saaraya markaasay dadkii dhididayaan dhididkoodii baa dhulka gelaya toddobaatan dhudhun buu dhulka gelaya markaasuu dib u soo noqonaya ruux walba marka intii dembigiisu dhannaa ayuu dhididkaas kululi u qabanaya dadka qaarkood sida nebigu sheegay sal lay wasalam minhum man yabluqu caraquhu qadamayhi dadka qaarkood wuxuu u qabanayaa u gaadhayaa gomadda canqowga korkiisa dadka qaarkoodna wuxuu u gaadhayaa ilaa nisfi saaq dhudhunka dhexdiisa dadka qaarkoodna wuxuu gaadhayaa ilaa rukbatayhi lawyaha dadka qaarkoodna wuxuu u gaadhayaa ila alcajuz oo sinta ah meesha dharka laga guntado halkaasuu u gaadhaya dadka qaarkoodna keliyaha ayuu usoo gaadhaya dadka qaar ka midana garbaha ayuu imaanaya dhiidkii dadka qaarkoodna luquntuu soo gaadhaya dadka qaar ka midana wuxuu gaadhayaa afka dhexdiisuu gaadhaya markaasuu xakamaynaya dadka qaarkoodna isaga oo dhanba waxaa daboolaya dhididkiisi waa mukhuuranaya gudihiisu ku jiraya u fiirso marka dhididka karkarayana waa ku haystaa korna qoraxdii baa kaa haysa xaalad adag haddana wakhti dheer baa lagu jiri wakhti dheer konton kun oo sano khamsiina alfa sana konton kun oo sanoba haddana xaaladdaa lagu dhex jiri xaalad sahlan maaha markii la dhibaatoodo oo la rafaado oo la kadeedmo ayaa markaa waxaa la leeyahay war sidani waa waa dhibanahay ilaahay tabaaraka watacaala aan ergo u dirsanno rusushii ilaahay soo dirsaday akhyaartii aan dirsanno markaasaa waxaa loo tegayaa ululcasmi nebiyullaahi nuux baa loo tegi nebi nuuxow sidan ilaahay noogu tagoo noo weydii sidan in nalaga bedelo markaasuu nebi nuux wuxuu leeyahay maya rabbigay maanta wuxuu cadhaysan yahay cadho uusan weligii cadhoonin ma hortegi karo nabiyullaahi ibraahim bay u tegayaan ibraahimow nee ergee rabbigay maanta wuxuu cadhaysan yahay cadho uusan weligii cadhoonin ma hor istaagi karo ninkii meeshaa istaagi lahaa may nebi muusaa la soo marayaa sidoo kale nebi ciisaa la soo marayaa sidoo kale akhiira nebigeennaa loo imaanaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh arrintii bay u sheeganayaan markaasuu nebigu tegayaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh carshiga hoostiisuu ku sujuudaya sujuud dheer maxaamid fara badan iyo waxbaa ilaahay u furaya markuu muddo wejiga dhulka ku hayo ayaa rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacala maxamadow madaxaaga kor u qaad kasotoo sujuudda waxaad rabda weydii waa lagu siin shafeec waa laga aqbali markaasaa nebigu sal alay wasalam wuxuu weydiinayaa rabbigii tabaaraka wa tacaala khalaa'iqdan inuu kala xukumo oo nin walba meeshuu lahaa geeyo oo dhibka ka saaro ummaddiisana si gooniya buu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rabbi ugu weydiinaya halkaas markay dadku sidaa u dhiman yihiin ogow oo dadku isku mid ma ah dad carshiga rabbi bay harsanayaan marka dadku dhididkaa ku dhex jiraan oo qoraxda halkaa loo keenay oo bankaa ay tuban yihiin qaar baa ilaahay carshigiisa harsanaya oo waxaan socdiyo dhibaatooyinkanoo dhan ba aan war ka haynin camalkoodii iyo caqiidadoodii baa halkaa geysay akhlaaqoodii iyo suluugoodii baa halkaa geeyey ilaahay tabaaraka wa tacaala bacda idnihi wa tawfiiqihi tabaaraka wa tacaala halkaa markay tahay rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu furayaa marka xisaabtii baa la furaya rabbigaa baad hortegi wa ama man khaafa maqaama rabbih wanaha annafsa can ilhawa fa ina aljannata hiya alma'wa rabbigaa baad hor istaagi maxkamadiisaa lagu geyn markhaatiyadii baa lasoo diyaarin malaa'igtii wax kaa qortay baa joogta diiwaankii lagaa diyaariyey baa yaalla faylkaagii baa yaalla dhulkii aad dul joogtay baa markhaati furi cid walba oo wax kugu caddayn lahayd baa la keeni maxkamadda rabbi tabaaraka wa tacaala waa lagu soo hor istaaja kadibna rabbi tabaaraka wa tacaala su-aaluu kula yeelanaya xadiidka cabdi ibni xaakim bukhaari iyo tirmidi ibn maaja iyo axmed baa soo saaray wuxuu nebigu uri sal lla alay wasalam ma minkum min axadin ila sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjumaan mid idinka idinka mida ma jiro ilaa hadduu jiro rabbigii baa la hadli doona toos isagoon loo dhaxaynin wax turjumaanana uusan u kala afcelinaynin fayanduru aymana minhu falaa yara ila ma qadam wayanduru ashama minhu falaa yara ila ma qadam wayanduru bayna yadayhi falaa yara ila annaara tilqaaa wajhihi midigta haddaad fiiriso waa camalkaagii bidix buu fiirin mise waa camalkiisi hortiisuu fiirin mise waa naartii jahannama walciyaadu billaah oo la celinayo oo soo farabaxsanayo oo intaasoo hoggaan lagu hayo intaasoo xadhig lagu celinayo halkaasaa marka su-aalahani ku yaalla maxaa lagu weydiinayaa waxaa lagu weydiinayaa xadiidka abi barsat alaslami sida ku timi tirmidi qeyrkii soo saareen laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can arbac ilaa afar lagu weydiiye dhaqaaqi mayso afar shay baa lagaa rabaa jawaabtoodii lagaa rabaa maxay tahay can cumrihi fima afnaa cimrigaagii xaggeed ku dhammaysay imisana aad noolayd labaatan sano soddon sano afartan sano konton sano muddadaasi xaggay kaaga baxday sakan sakan daqiiqad daqiiqad saacad saacad baa lagu weydiinaya xaggee baad ku bixisay maxaad qabanaysa cimrigaagii waa lagu weydiin ka jawaab su-aasha labaadi waxa weeye wa can jismihi fima ablaah jidhkaagii xaggeed ku baabi'isay ilaa waa ninka arkayoo ruux walba markuu dhasho ee uu koro dhallinyareya jidhkiisu waa jidh ishaysta waa jidh adag waa jidh xoog leh xaggee buu ku dhammaaday shaqadaad qabanaysay m maxaad xamaalaysa maxaad ka shaqaynaysa maxaad haysa inta jidhkani baaba'ayay shaqaduu ku baaba'ay maxay ahayd ma daaco ilaahay bay ahayd ma aakhare u diyaargarowgeeday ahayd ma cibaaday ahayd ma xaaraan bay ahayd maxaad ka shaqaynaysa jawaabteedana waa lagaa rabaa waxay su-aasha saddexaadi ay tahay wa can cilmihi fima camal aw fima facal cilmigaagii iyo waxaad baratay waxaad kaga dhaqantay waad baratay qur-aan baratay sunno baratay cilmi yeelatay maxaad kaga camal fashay mise waxay xaalkaagu ahaa marartu laa adri waan maqlay mase ku camal falin awsaalan maaha su-aasha afaraadna waxa weeye wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa xoolahaagii iyo wixii ku soo galay xaggee buu kaa soo galay xaggeebeedse ku bixisa shilin kasta sumuli kasta taano kasta waxaa lagu leeyahay xaggee buu marka hore kaa soo galay am min xalaalin am min xaraam ma xalaal jidkeed buu kugu soo galay mise jid xaaraama taa haddaad ka lug baxdo waxaa ka dambaysa su-aal labaad xaggee baad ku bixisay a fii xalaalin am fii xaraam ma meel ilaahay ogol yahay mise meel uusan rabbi ogolen xaggee buu kaaga baxay su-aalahaas sitay u adag yihiin waxaad ku garanaysaan inaysan sahlanayn maanta hadda waxaan joognaa barqinkii barqinkii intuu waagu kuu baryay saacadihii ku maray keliya haddii lagu weydiiye kama jawaabi karti sooma shan saac baan joognaa ku dhawaad taqriiban ilaa waagu intuu baryey haddii lagu warsado oo mid mid iyo daqiiqad daqiiqad laysdul taago shaki male inaada ka bixi karin waxaad u malanaysaa marka cimri konton sano ah lixdan sana ah soddon sana ah su-aalihiisa maxay kula tahay hawl sahlan maaha ilaahay tabaaraka watacaala ha noo fududeeyo oo nama fadeexeeyo rabbigeen tabaaraka watacaala addoommadiisa markuu saa ula xisaabtamayo oo xaaladahoodii adduunyada su-aalaha laga weydiinayo rabbigeen tabaaraka watacaala addoommadiisa qaar ka mida wuu xil asturi qaarna waa la fadeexayn qaar khalqigoo wada arkayaa hortooda lagu xisaabin markaasaa la lacnadi qaar ka midana ilaahay astur iyo meel qarsoon buu su-aalaha iyo xisaabta ku weydiinaya xadiidka safwaan ibnu muxris almaazini ayaa wuxuu leeyahay nebigu sal lay wuxuu leeyahay safwaan annagoo nebiga la soconna waxaan ujeedaa ibni cumar anoo la socda buu leeyahay cabdullahi ibni cumar ibn khataab oo gacantiisa aan hayo ayaa nin baa nugu soo baxay buui markaasaa wuxuu ku yidhi ibni cumarow kayfa samicta rasuula allahi sal lay slam fi najwa faqa ama koodidda faqa ilaahay iyo addoommadiisa dhex mari doona maxaad ka maqashay nebigood ka haysaa markaasaa wuxuu yidhi rasuulkaan maqlay sal lay wasalam isagoo leh ina allaha yudni lmu'min fayadacu calayhi kanafahu wayasturu ilaahay ruuxa mu'minkaa buu u yeedhayaa waa soo dhowaynayaa wuxuu qarsoodidiis iyo asturkiisuu gelinayaa meel aan cidina arkaynin ayaa lagu asturi markaasaa wuxuu leeyahay rabbi atacrifu damba kada ma garanaysaa dembigii hebel ah wuxuu leeyahay nacam ay rabbi haa rabbigayow dembi hebelna ma garanaysaa ma xusata haa dembi hebelna ma xusata haa kulli markii la qirsiiyo dunuubtiisiio dhan wuxuu galoo dhan isaguna markaa uu is yidhahda wallahi waad halaagsantay kuuba dhammaatay ayaa rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay satartuhaa calayka fi dunya wa ana akfiruhaa laka alyowm adduunka intaad joogtayna anaa kaa asturay oo kuma ceebaynin oo kuma fadeexaynin maantana waan kuu dhaafay buu rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala fa yucطaa kitaabu xasanaatihi markaasaa kitaabkii khayrka iyo xasanaadku ugu qornaayeen baa la siinaya midigta laga siinaya jannada aad baa laleeyahy meesha lagula xisaabtamay u fiiri xisaabtana waa loo fududeeyey qiraal un baa la keenay intuu qirtay baa laga saamaxay meesha lagula xisaabtamayana waa meel asturan oo rabbigiibaa asturaya tabaaraka wa tacaala amaa gaalka iyo munaafiqa ayaga khalaa'iqda hortooda xisaabtooda la bandhigaya markaasaa waxay leeyihiin haulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnat llahi cala alaalimiin kuwaa weeye kuwii rabbi korkiisa been ku sheegay lacnad ha ku dhacdo daalimiinta korkooda kuwaasi alla ha fogeeyo meeshaasaa lagula xisaabtamaya marka xisaabtaasi ilaahay tabaaraka watacaala dadkiisii fiicfiicnaa ehelkiisii adduunka markay joogeen yaqaanay oo khayrka ku dadaali jiray xisaabtaa iyada ah waa laga fududaynaya fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran waay xisaab fudud xisaabta fudud maxaa laga wada nebigu sal alay wasalam maalin maalmaha ka mid ah wuxuu yidhi man nuuqisha alxisaabu cudib ruuxii xisaabta lagu adkeeyo oo qodob qodob lala findhicilo in yar in yar laysula dultaago oon waxba laga dhaafin ruuxaasi waa la cadaabay buu nebigu sal alay wasalam markaasay caaisha waxay tidhi oo rasuul ilaahay soo ilaahay ma dhihin fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran soo qur-aanku xisaab fudud ma sheegayo markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam caaishay taasi xisaabtan ka hadlaya ma ahee cardi baa la yidhaahdaa waa bandhig addoonka ilaahay tabaaraka wa tacaala dunuubtiisa intuu soo bandhigo addoonkuna qirto ayuu rabbi ka saamaxaya laakiin ruuxii xisaabtiisa si rasmiya loola galo oo xisaabi xil male lagu qaado shaki male kaasi waa halaagsamaya dadka marka dadna qaarna waa lagu yani waa lagu adkayn dadna ilaahay tabaaraka wa tacala waa u fududaynaya u fiirso maraaxisha aan maraynoo dhan waa la kala gedisan yahay wax isku mida ma jiro dadka waxa kala duwayana waa mabdii adduunka ay haysteen dhaqankoodii adduunyada wa qiyaamada marka la tago iyo meesha marka la joogo xaalkeedu inuusan sahlanayn qur-aanku meeluu ka cabiray rabbigeen wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata saacati shayun cadiim wardadow ilaahay ka baqa oo is-ilaaliya gilgilidda ay saacaddu gilgili doonto qiyaamadu ay kownkan gilgili doonto wax wax weyn wa wax fudud maa yacni buuraha iyo dhulka iyo kulli baa laysku garaacaya qoraxdan iyo dayaxan iyo mxuu ahaaye daru mxuu ahaaye xidigahan iyo waxaan oo dhan waa la baabi'ina wax alla wixii aad arki jirto o dhan baa laysku riiqayaa yowma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin cama ardacat watadacu kullu daati xamlin xamlaha watara annaasa sukaara wama hum bisukaara walaakina cadaab allahi shadiid maalinkaas midii wax nuujinaysay hooyadii ilmaheeda nuujinaysay ilmaheedii waa halmaamaysaa hooye wax la arko ilmaheeday ugu jeceshay ilmihii saa ay u jeclayd maalinkaasi meeluu jiro iyo meeluu ka dhacay nafteeday la cararaysaa tii uurka lahaydna wuxuu ilmuhu ka soo dhacayaa iyadoon isgaranayn fool iyo rafaad iyo kadeed waxaasoo dhan waxaa ka daran dhibka ku haysta markaasaa ilmihii iska soo daadanaya iska dhacaya dadkii baad arkaysaa adoo moodaya inay sarqaansan yihiin wax khamro cabay oo sarqaansan baad moodaysaa itijaah ma leh meelay u socdeen iyo meelay ka socdeen waa wareersan yihin sida rabbi aayad kale ku tilmaamay kalfaraashi lmabsuus baalaley la firdhiyey baad moodaa mar xaggay isu dabamarayaan mar xaggay u yaacayaan itijaah ma leh wuxuu rasuulku sal alay sl waxaa la yidhi tabaaraka wa tacaala dadku ma sarqaansano khamro ma cabbin maandooriyi iyo daroogana mayna isticmaalin laakiin cadaabka ilaahay baa adag xaaladda taagan baa waxay tahay xaalad dadka ka sarqaamisoo lala wareero weeyaan markuu rabbigeen tabaaraka wa tacaala addoommada kale xukumo xukunkii waa ka marka waxaa la siinayaa ruux walba diiwaankiisii iyo wixii laga soo qoray baa loo dhiibaya faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaqulu haum iqra'uu kitaabiya inii danantu annii mulaaqin xisaabiya fahuwa fii ciishatin raadiya fii jannatin caaliya qutuufuha daaniya kuluu washrabuu hanii'an bima aslaftum fi layaami alkhaaliya ruuxii muuminka ahaa kitaabkiisa midigtaa laga siinaya kitaabkiisii hadduu arko khayrka ku yaalla abaalgudka naxariistiiya wanaagga markuu arko dadkii buu leeya haaumu iqra'uu kitaabiya war kaalaya kitaabkayga akhriya kaalaya ila arka waxa meesha ku yaal innii danantu annii mulaaqin xisaabiya waxaan hubay adduunka markaan joogon ku talagelayay inaan xisaabtayda la kulmi doono nin xisaab ku talagashan baan aha nin isdiyaariyey baan aha kaasi wuxuu rabbi yidhi fahuwa fii ciishatin raadiya nolol raalli ah ku qanacsan yah raallina looga yahay buu ku jiraa janno saruu ku jiraa jannadaa iyada a midhaheedu waa dhow yahay markaasaa la leeyahay waxaas cuna cabbitaankaana cabba mid boogaagsiloo laydinla jecel yahay maxaad ku hesheen bimaa aslaftum fi alayaami alkhaaliya maalmihii tagay ee adduunyada waxaad hormarsateen oo soo shaqaysateen fadli ilaahay baa jannadii khayrka lagu helaa laakiin sababtu waa camalka allah bixiya laakiin sababba ku bixiya kii kale waa ka wa ama man uutiya kitaabahu bishimaalihi ruuxii kitaabkiisa bidixda looga dhiibo oo bidixda weliba xagga dambe waraa'a dahrihi isagu wuxuu le ya laytanii lam uuta kitaabiya walam adri ma xisaabiya ya laytaha kanat alqaadiya ma agnaa canii maaliya halaka canii sulطaaniya khuduuhu fagulluuh uma aljaxiima salluuh uma fii silsilatin darcuhaa sabcuuna diraacan faslukuuh inahu kana laa yu'minu biاllahi alcaظiim walaa yaxudu cala طacaami almiskiin falaysa lahu اlyowma haahuna xamiimun walaa طacaamu ila min ghisliin laa yaأkuluhu ila alkhaai'uun addoonkii la keri waaye adduunka kibray diin diiday cibaado diiday xumaan laga keri waayey rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala markii kitaabkiisa bidixda laga siiyo wuxuu leeyahay shallaytadayde hoogayoo ba'aye maxaa kitaabkayga la ii siiyey maxaa la iigu dhiibay walam adri maa xisaabiya xisaabteyda ma ogaadeena alla xisaabtayda maxaa i ogeysiiyey yaa laytaha kaanat alqaadiya shallaytee hoogayoo ba'aye geeridii aan dhintay maxay u noqon weyda midda ii dhammaysaba maxaan taa ugu tegi waaye maxaa ii soo saaray maa aqnaa canii maaliya xoolahayga waxba iima tarin halaka canii sulطaaniya awoodaydii iyo madaxnimadaydii halaagsanta madaxweyne iyo wasiir iyo magacle iyo xoolo iyo kulli meeshaa ma yaalla wixii iga baaba calacalkaa markuu galo yaa rabbi wuxuu leeyahay khuduuhu qabta fagulluuhu katiinadeeya uma aljaxiima salluuhu kadibna jaxiimo geliyo ku guba uma fii silsilatin darcuhaa sabcuuna diraacan faslukuuh marka jaxiimo dhexdiisa aada geysaanna silsilad toddobaatan dhudhun ah ku xidha silsilad naarta dhexdeedu ku jira maba bixi karaba haddana maca daalika meeshaasaa lagu silsiladaynaya maxaa sidaa loogu galay wuxuusan rumaysnayn allaha weyn muusan rumaysnayn masaakiinta in la quudiyana dadka muusan ku boorin jirin mar hadday sidaas tahay meeshan waxa uu ku leeyahy waxa weye waa biyo kulul iyo cunto yacni waxa weeyaan ah cunto iyo xamiib midna ma laha ilaa min khisliin dadka ahlu naarka ah qashinka iyo carunka iyo malaxda iyo qashinka ka daadanaya ahlu naarka cuntadiisu waa untaa gaalo iyo dad xunxun un baana cuna waxaas xaaladdu waxay tahay marka walaalayaal xaqaa'iqdaasi waa xaqaa'iq la mari doono intaasoo dhan waxaa kaaga sii daran rabbi markuu xukumo xukumkiisana uu gaadho oo lagu xukumo camalkaagi iyo miisaankaagi wax kasta lagu siiyo waxaa ka dambeeya hawlaan saalana iyaduna bankii baa laga dareerayaa dadka qaarkood rabbigood bay aadayaan iyagoo wafdi ah wafdi quruxsan aada u labisan oo qiimo badan oo dhalaal ahaya rabbi wafdi ahaan bay u aadayaan dadka qaarkoodna iyagoo la jiidahayo oo wejigiiyo madaxa lagu jiidahayo oo katiiradaysanoo xidhxidhan waa laba suuro aada u kala fog kadibna waxaa la mari doonaa naarta jahannamo korkeeda rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu nabigu yuhi sal alay wasalam uma yu'taa biljisri waxaa la keenayaa naarta jahannamo korkeeda waxaa la dhigayaa buundo fa yujcalu bayna dahray jahannam naarta jahannamo korkeeda buundada la saaraya saxaabadu waxay dhi ya rasuula allahi maljisru buundadaasi maxay tahay jahannamo korkeeda la saarayo wuxuu nebigu uri sal lay slam madxadatun mazallatun calayhi khataatiif wa kalaaliib waa meel dhuuban yacni waa jisri aada u dhuuban oo haddana lugtu aynan qabaninoo lugtu ka simbirraxanayso dhinacyihiisana waxaa ku yaalla biro waaweyn oo af godan oo dadka dafaya markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lay aslam halkaa markay dadku marayaan waa siraadkii naarta jahannamo korkeeda waay cid kastana way mari doontaa cid kastana way mari doontaa sida rabbigeen tabaaraka wa tacala qur-aanka ku sheegay wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xasman maqdiya mid idinka idinka mida ma jiro ilaa meeshaa waa ku aroori doonaa waa mari doonaa saalixa saalixa nebiga rasuulka kulli waa la wada mari doonaa mu'minka iyo kaafirka meeshaasi markii la maro wuxuu nabigu uri sal lay wasalam almu'minu calayha kaaltarfi wa kalbarqi wa kalriix ruuxii mu'minkee fiicnaa meeshaasi wuxuu ku gudbayaa sida ilbiriqsi oo kale waaba dhaafayaaba qaar waxay ku gudbayaan sida hilaac oo kale biriq qaar waxay ku gudbayaan sida dabaysha orodka badan oo kale qaar waxay ku gudbayaan sida fardaha dheereeya ama geela dheereeyoo kale iyagooy gudbayaan wuxuu nebigu sal lay slam fanaajin musallam dadka qaarkood waa qaar badbaaday oo iyagoo bad qabaoo nabad qaba oon dhibi qabanin meeshii dhaafay wanaajin makhduush dadka qaarkoodna waa badbaadeen oo waa baxsadeen laakiin birihii baa intay qabteen bay hoolhooleenoo ayagoo dhaawacay fakadeen qaarkood meeshii si fiican intay u mari kari waayeenoo la qabtay yaa waxoogaa la yaro xagxagtay oo la hoolhoolay ayagoo dhiig ka daadanaya meeshii ka fakaday oy mareen wa maktuusun fii naari jahannam qaarna jahannamadii ka hoosaysay baaba lagu daadiyeyba ma fakanin iyagu xataa yamura aakhiruhum yasxabu saxban bu nabi sal lay slm ilaa ka ugu dambeeya uu maro meeshaa iyada isagoo la jiidaya jiidid wuxuu gaadiid ka dhigta waa lugihiisii kuma socdo bal waa la jiidaya wejigaa lagu jiidaya gaadiidkaasi xaggee ka imaanaya meesha lagu maray wuxuu nebigu uri sal lla alay wasalam tajrii bihim acmaaluhum dadka waxa ay fuulayaan oo ku gudbayaan waa acmaashoodii wa ruuxa camalkiisaa ka noqonaya siduu ahaa u kala fiicnaayeen mid wuxuu u noqonayaa ilbidhiqsi mid xillaacaas u noqon mid faras dheereeya mid camalkiisaa la gaabanayo markaasay bahluu qabsanayaan mid camaluu ku gudbo mamalaho naartaa lagu tuuraya xaaladdu markay halkaa taagan tahay rusushii ilaahay soo diray dhinacyahay taagan yihiinoo waxay leeyihiin rabbi sallim sallim cid kaloo hadli karta ma jirto rabbiyow badbaadi rabbiyow badbaadi rabbiyow badbaadi bay rusushii leedahay hadal kale ma jiro war kalena ma jiro xaaladaasina waa xaalad na sugaysa taa markaad ka gudubto siraadka ilaahayba hadduu nabad kugu mariyo oo aan lagugu dhex tuurinba walciyaadu billaah halkaa markii laga gudbo janno iyo naar baa loo socdaa intii naarta loogu talagalay waa la daadiyey inta jannada loogu talagalay baa gudbaysa markay gudbaan intayna jannada gelin meel dhexaa lagu hakinaya meeshaa markii lagu hakiyo wixii ay qabeen baa loo kala qisaasayaa waxay qabeen oo isu geysteen baa loo kala qisaasaya kii dhiig qabay kii xoolo qabay kii cirdi qabay ruux walba oo cid ka galay dembi meeshaasaa looga goynayaa oo laga siinayaa wixiisa ileen rabbigeen waa caadil tabaaraka wa tacaala cadli meeshaasaa la rabaa inta xuquuqdoodii loo kala gudo ayagoo qalbigoodu saafi isu yahoon xiqdi isu qabin inay jannada galaan meeshaana maxaa lagu siinayaa dadka dadkaa dulmiday aflagaadaysay dhiiggooda gashay cirdigooda xamatay dhib u geysatay maxaa la siinayaa ilan maalinkaas saaxiibow isaamax ma jirto hadday rakhiista oo fududa laakiin maalinkaas saaxiibow iska geexafi ma jirto maalinkaasi ama camalkaagaa la siina salaadaadi iyo soonkaagi iyo xajkaagii waxaad soo shaqaysatay baa la qaybin oo dadkaa loo qaybin haddii ay dhammaadaan ama wax ku filanba lagaa waayana xumaantoodii iyo sayi'aadkoodii iyo dembigoodii baa lagu saari kadibna adaa cadaab ku geli naar baad ku geli dad badan oo muslimiinta ah ayaa jahannamo ku daadan doona iyagoo muslimiin ah markaasaa muslimiintii gudbay baa u shafeeci doona rusushii baa shafeeci doonta ayagoo dhuxuloobay oo naartu gubtay oo wejiga meesha sujuudda ah mooyaane meel kale aan lagaba garanayninoo dhuxul noqday ayaa marka naarta laga soo saaraya shafaacaday ku soo baxayaan ilaahay naxariistiisay ku soo baxayaan sidaasay janno ku tegayaan jannadu marka waa hoygii abraarta iyo dadka wan wanaagsan halkaa maxaa yaallo barwaaqa ah maxaa khayr ah maxaa naxariis ah maxaa weji rabbi oo la daawado ah maxaa rido ilaahay ah maxaa halkaa yaalla qur-aanku aad buu uga warramay intii naar iyo jahannama la geeyeyna hoygoodu halkaasuu ku dhammaaday maxaa ciqaab ah oo maxaa cadaab ah oo maxaa dib ah oo maxaa kadeed ah halkaana qaar baa ku dhammaaday labadaa markii la kala galo ayaa sida nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa la keeni doonaa mawdkii baa la keeni doonaa waxaa la dhihi doonaa ahlu naarow war kuwa naarta ku jirow hee soo istaagaa laleey soo qoraansada ahlu jannow hee soo qoraansada soo fiiriya dhexdoodaa la keenayaa mawdkii oo loo soo ekeysiiyey wan nafida markaasaa waxaa la leeya ma garanaysaan kan haa muxuu yahay waa mawdkii maaha malagii maaha malagii maaha ee waa mawdkii geeridii oo loo ekaysiiye shay ayaa meesha la keenayaa markaasaa lale ma garanaysaan haa waa tii geeri la dhihi jiray waa la gowracaya hortoodaa lagu gowracaya markaasaa rabbi wuxuu leeyahay yaa ahla annaar khuluudun walaa mawt wa yaa ahla aljanna khuluudun walaa mawt ahlu naarow waa saad u gasheen waana waarid aan geeri ka dambeyn bixidiiyo warkeeda iska badaayay xataa dhiman maysaan ahlu jannowna waa waarid aan geeri lahayn kana guuri maysaan kana gaboobi maysaan kana geeriyoon maysaan halkaasaa lagu kala dambayn doonaa marka su-aashu marka waxa weeye rixladaa dheer iyo safarkaa dheer iyo manaasishaa la marayo iyo akhiiran hoyga kaba dambaystee lagu dambayn doona waxa xadidayaay waxa weeye bacda fadli illaahi tabaaraka wa tacaala waa adiga iyo camalkaaga iyo caqiidadaada iyo akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga kaasaa ama dhankanku marin ama dhankanku marin fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir halkaas qaraaba wax anfici mayso faidaa nufiqa fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaaluun nasab ma jiro nasab ma jiro qaraaba ma jiro bal dadka aabba ka carabi waa ehelkaagii wey bal ayaga inta naarta lagu daadiyo inaad adigu badbaadaad jeclayso hooyada iyo aabbaha iyo carruurtaada kulli inta cadaabka lagu daadiyo inaad adigu fakaso baad maalinkaa doonina yawadu lmujrimu yowmaidin yawaddu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmaidin bibaniih wa saaxibatihi wa baniih wa fasiilatihi alatii tuwiih yani waxa weeyaan naftayda naftayda naftayda naftayda su-aashu waxay tahay marka ama kaladamaysta warka gabagabadiisa iyo gunaanaskiisu uu yahay xaaladahaasaa soo socda iyo xaqaa'iqdaasi su-aashaad isweydiinaysa waxa weye maxaa kugu diyaarsatay maxaad diyaarsatay maxaa kayd kuu ah su-aashaad jawaabteeda markaad hesho haddii si wax kaa yihiinna weli jaalis baad haysataa isdaba qabo haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala wax wanaagsan ku waafajiyeyna siyaadi oo sii badi oo kordhi hadday si wax kaa yihiinna isdaba qabo intuusan jaalisku ku dhaafin lamana yaqaano goortuu ku dhaafin waa wax ilaahay tabaaraka wa tacaala la jira waa gacan uur ku jirta ma garanaysid goorta lagugu imaan doono ee isdiyaariyo mar walba adoo diyaarsan ha lagu yimaado walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun xaalad kasta isu diyaari kuna talagal in geeridii kuu imaan karto degmadana lagaa rari karo xaaladahaa dambana aad waajihi doonto insha allahu tacaala ilahay waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuu khaatimo wanaagsan nagu dilo dariiqa wanaagsanna na waafajiyo caqiido wanaagsan iyo camal saalixana rabbina siiyo tabaaraka wa tacaala qabriga iyo imtixaankiisa iyo cadaabkiisana naga badbaadiyo qiyaamada iyo ahwaasheedana ilaahay naga xifdiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala jannadiisa firdowsa inuuna geeyo cadaabka iyo caradana rabbi tabaaraka wa tacala naga xifdiyo hada billahi tawfiiq sal allahu wasalam cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslm